في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها وإياكم ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته انت كذب إن شاء الله تعالى saan horay u cilaaminay walaalaha fadliga badan ay uga soo jawaabeen habeenkan caawa insha allahu tacaala haddii ilaahay inoo qadaro muxaadarada ciwaankeedu yahay dacwatulxaq in halkan aan ka dhegaysano muxaadaradaasna waxay noo soo jeedin doonaa shaykhuna alfaadil abu cabdiraxmaan cabdilaahi xasan xaashi albarbaraawi oo inoogu yimiday oo inoona soo siyaartay si uu inoogu faa'iideeyo dariiqa toosanna waxa weeyaan uu inoogu tilmaamo o inoogu iftiimiyo wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu baray iyadoo sida xaqa ah ee looga baahnaa qof kasta oo muslima oo daalibulcilmiga ay tahay inuu isagu socdo oo waxa weyaan culummada iyo dadka ahlulcilmiga uu tago wax ka barto laakiin sidii uu shaacirku lahaa waxa weyan wa xaqu shaykhi an yu'taa walaakin lijahli nnaasi asbaxa alamru caadi sheekhu xaqa uu leeyahay waa in loo tago oo cilmiga laga barto wax la weydiiyo laakiin aqoon darrada dadka haysata darteed ayaa arinku wuxuu iska noqday arin caadiya inuu isagu shaykhu dadka u yimaado oo isagu waxa weyaan uu waxbaro marka sidaa daraaddeed waxa weyaan inaan ka faa'iidaysano oon waxa weyaan waxaan la inoo sheegayana miisaanka aan saarno kuwii waxa weyaan xaqa markasta raadiyeyna aan noqono aynaan noqonin dad eeganaya dad oo hebel halkuu maro unbaan aniguna mari odhanaya laakiin waa inaan noqono dad xaqa raadinaya oo xaqu waxa weyaan meeshuu maray uun mara inaan noqono ayaa laynooga baahan yahay anoo waxa weyaan muqadamada ku dheeraanayn waxaan kusoo dhaweynaynaa shaykhuna falyatafadal mashkuuran ma'juura
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحبه وترضاه yaa walaalkeen inoo sheegay jasaa allahu khayran waxaa muxaadaradeena ciwaankeedu uu noqon doonaa caawa dacwat lxaq iyadoo laba muxaadaro ka koobanoo insha allah mid caawa aynu qaadan doono ciwaankeedu yahay dacwat lxaq ta dambena aynu kaga hadli doono macaalimu dacwati lxaq dacwadda xaqa ah calaamaadka lagu garto iyo sifooyinka ay leedahay waxaan filayaa inaynu fahamsannahay baaraka allahu fiikum dacwada xaqa iyo tilmaamaheeda iyo manhajkeeda in la qeexo oo laga sheekeeyo o laga waramaa inay tahay min alcibaadaat ilaahayna subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo waayo waxa aynu doonaynaa amaba si aynu jecel lahay dadka muslimiinta dhammaantoodba in dacwada xaqa ay raacaan oo manhajkeeda ay maraan oo min abnaayiha ay ka mid noqdaan waxaa dadka aynu la jecel lahay inaynu u bandhigno oo aynu u sheegnaa waa mid lagaa maarmaana dacwat alxaq waa addacwa alxaq dacwada xaqa ah waa min baabi idaafati almawsuuf ilaa sifati mawdu mawsuufkii ayaa waxaa loo idaafeeyey sifadiis asalku waxa inu idhaahno addacwa alxaq dacwada xaqa ah dacwat lxaq maxaynu uga jeednaa nacni bidacwati lxaq addacwa almansuuba ilaa salafi اlumma min alquruuni almufadala alkhayra calaa lisaani rasuuli rabbi اlcaalamiin waa dacwada loo nisbeeyey ama loogu abtiriyey salafu haadihi اlumma ummadan qeybkeedii hore oo ah quruuntii mufadalada ahayd ee inay khayr badan yihiin uu sheegay rasuuluna calayhi الsalaatu wasalaam
maxay u noqotay limaada kaanat haadihi dacwa xaqan iyadoo aynu si tafsiila u sheegi doono ijmaalan iyo duuduub ahaan haddaynu u tilmaano waxa dacwadaasi xaqa ay u noqotay liannaha dacwatun taquumu cala almanhaji wasabiil aladi kaana calayhi nabiyu calayhi salaatu wasalaam waasxaabu waa dacwad ku quntay oo ku taagan manhajkii iyo wadadii uu ku sugnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu min atamasuki bilkitaabi wasunna wa taqdiimihima calaa ma siwaahuma waalcamali bihima calaa muqtadaa fahmi salaf oo ah in kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka la qabsado oo shay kasta laga horaysiiyo oo lagu camal falo sida uu dhigayo fahamu salafi hadihi alumma wa dacwatun ilaa maa kaana calayhi salafu hadihi alumma waa dacwo dadka ugu yeedhaysa wixii ay ku tilmaamaayeen ee ay ku sugnaayeen ummaddan qeybkeedii hore quruuntaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ammaanay waxa ay ku dul sugnaayeen oo min tawxiid illaahi wa nabdi shirki walilxaaj ay ilaahay la keliyeeyo shirkiga la tuuriyo ilxaaj waitibaaci sunati nabiyi wa mujaanabati libtidaaci walixdaad oo ah in la raaco sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo laga dheeraado bidaca iyo diinta ilaah in wax lagu soo daro min gayri ziyaadati walaa nuqsaan iyadoo diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan waxbana lagu darin waxbana aan laga dhimin dacwadan ehelkeeda waxaa la yidhaahdaa yuqaalu liahli hadihi dacwati almubaaraka atbaacu salaf wa ahlu lxadiid wa ahlu sunnati waljamaca aw salafiyuun kulaha alqaab wa asmaa limusama waaxid waa alqaab iyo magacyo badan oo musamo quri uu leeyahay waxaa loo yihi atbaacu salaf ama asalafiyuun ama ahlu lxadiid ama ahlu sunnati waljamaca waxaa sidaa loogu magacaabay lianna ariiqahum itibaacu aathaari rasuuli illahi daahiran wa batina wadadooda iyo madhabkooda iyo manhajkooda ayaa wuxuu yahay in la raaco rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiisiisa daahiran wa baatinan qalbiga laga raaco xubnahana laga raaco waitibaacu sabiili asaabiqiina alawaliin min almuhaajiriina waalansaar in la maro wadadii ay mareen kuwii islaamka u dheereeyey ee horeeyey oo alansaar walmuhaajiruun waitibaacu wasiyati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam xaysu qaala calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i araashidiin tamasakuu biha wacaduu calayha binnawaajid wa iyaakum wa muxdathaati alumuur dardaarankaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama ay raacayaan ee rasuulku uu leeyahay qabsada sunnadayda iyo sunat alkhulafaa alraashidiin oo macnaheedu yahay hadyi wa manhaji salaf hadyigii iyo manhajkii salafu hadihi alumma in loo nisbeeyo way mutaysteen oo la yidhaahda atbaacu salaf ama la yidhaahda asalafiyuun oo macnaha laftiisa xambaarsan laqabka noocaasiya iyo magacaasi in lagu itlaaqo oo loo bixiyo dadka dacwadan u nisbo sheegta calaa haadihi dacwa lagu idlaaqo o la yidhaha adacwa asalafiya ehelkeedana la yidhaahdaa atbaacu salaf ama asalafiyuuna la yidhaahdaa wakti kaste iyo meel kastoo ay joogaan muwaafiqun tamaama liwaaqici xaalihim wamaa yaquumu calayhi manhajuhum min mutaabacati salafi اlummati wa aimatiha wa mujaanabati اlbidaci wa arbaabiha laqabka noocaas iyo magaca inay yeeshaan dhab ahaan waxa ay waafaqsan tahay oo ay ku dabaqmaysaa sida xaalkooda uu yahay iyo sida manhajka ay ku socdaan uu yahay manhajkaasi waa in salafu hadi lumma la raaco iyo aimatu hada diin diintana aimadeedii oo laga dheeraado waxaa la yidhaahda bidaca iyo dadka bidaca u saaxiibkaaba haadihi nisba waa in la yidhaahdo dadka dacwadan u nisbo sheegta ee manhaju salaf raacay asalafiyuuna in la yidhaahdaa haadihi nisba waa nisbatun qadiimatun asiila laa tuqaasu cala alalqaabi almuxdatha walaa cala shicaaraati aljadiida waa nisba qadiima weeye oo horeysay in lagu abtirsado salafu hadihi alumma oo loo nisbo sheegtaa lama garab dhigi karo loogumana qiyaas qaadan karo shicaaraadka muxdaskee lala soo dariyey fi lcusuuri almutaakhira casriyadan dambe iyo alqaabta iyo asmaada jadiidka ah ee waktiyada dambe lala baxay marka la leeyahay asalafiyuun waa nisbatun ila salaf waa asalaf oo lagu daray yaau nisba asalaf oo yaau nisba lagu daray ayaa macnaheedu wuxuu noqday asalafiyuun waxaa markaasi muhima inaynu marka hore qeexno aynu fahanno salafku horta waa iyo salafkan yaa u nisbaha lagu daray ee ciddii raacday la leeyahay waa salafiyuun salafku horta waa iyo magacaa salafna goorma ayuu soo baxay ma mid cusubba oo alcusuur almutaakhira waasanawaat alxadiisa yimi haadihi alkalima marka la leeyahay assalaf min xaysu aliطlaaqi lugawi markaynu ka eegno xagga luqa ahaan tadullu calaa taqadumin wa sabqin waxa ay tusisaa horayn iyo dheerayn ciddaasi la sheegayo salaf lagu iطlaaqay ay kaa horeysay oo ay kaa dheeraysay wuxuu leeyahay ibnu manduur fii lisaani alcarab jidka sagaalaad safxada boqol sagaal iyo konton wasalafu ayda man taqadamaka min aabaa'ika wadawi qaraabatika salaf waxaa la yidhahdaa buuri luqa ahaan luqada carabiga lagu yidhaahdaa kuwii kaa horeeyey adiga oo aabbayaasha iyo qaraabadaada aladiina hum fawqaka fi sini waalfadl oo adiga kaa sareeya xagga daada iyo fadligaba walihaada sumiya asadru alawalu min altaabiciin asalafu asaalix sidaa awgeed ayaa ummaddan qeybteedii hore waxaa lagu magacaabay asalaf baa lagu magacaabay waayo ummadda inta kale waa ka horeeyeen shaki la-aan asaxaabatu awalu hadihi lumma maaha ataabiciunna waa ku xigeen atbaacuhumna waa ku xigeen ummadda waa ka sareeyeen oo waxa ay kaga sareeyeen ummadda islaamka ay u dheereeyeen iyo aqoonta ay u lahaayeen shariicada islaamka iyo sida ay ugu camal faleen ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay u raaceen zaahiran wa baatina faistaxaquu an yakunuu salafa hadihi lumma bidalika istaxaquu an yakunuu salafa hadihi lumma taasay ku mutaysteen inay noqdeen salafa hadihi lumma in salafka lagu ilaaqo qofka kaa horeeyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xataa sidaa u isticmaalay oo waxaa rasuulku uu ku yuri isagoo la hadlayay inantiisii faatima fa inahu nicma salafu ana lak cid kaa horaysa oo aakhiro kaaga sii horaysa aniga ayaa kuugu wanaagsan oo kuugu khayr badan bui rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka lafdi salaf istilaax ahaan huwa wasfun laazimun yakhtasu cinda aliطlaaqi bisaxaaba waa wasfi marka la ilaaqo ku dhacaya saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayh maadaama ummadda ay ka horeeyeen ummadda inteeda kalena ay ka darajo sarreeyeen wayusharikum fiihi kayruhum tabacan waatibaaca cidda ka dambeysay saxaabada sida taabiciinta iyo atbaacdoodu waa la wadaagayaan saxaabada raacitaan ahaan tabacan la istiqlaalan iyo itibaacan raacitaankii ay raaceen saxaabada ayaa salaf iyaguna ay ku noqdeen wuxuu leeyahy sheekha la idhaha kalshani kitaabkiisa la dhaha taxriiru lmaqaala min sharxi الrisaala wuxuu leeyahy asalafu الsaalix wa huwa sadru اlأwal alraasikuuna fi اlcilm asalafu saalix haddaad maqasho waa ummadan qeybteedii hore weeyaan ee cilmiga ku raasikay almubtaduuna bihadyi الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam ahaa kuwa ku hanuunay hadyigii rasuulka alxaafiduuna lisunatihi ahaa kuwa ilaaliya sunadii rasuulka ikhtaarahum اllahu lisuxbati nabiyi waاntakabahum liiqaamati diini waradiyahum aimata alumma ilaahay baa u doortay inay saxaabadii rasuulkiisa ay noqdaan ilaahay baa u doortay a'imatulumma inay noqdaan ummadan kuwa hormoodka iyo hogaamiyeyaasha u ah ilaahay baa subxaanahu watacaala raalli uga noqday sifada noocaasiya inay yeeshaan jaahaduu fii sabiili illahi xaqa jihaadi ilaahay daraaddii bay u jihaadeen billisaan wa bisayfi waasinaan wa kadalika waxa weeyaan bilmaal wa bilarwaaxi waannufuus afraguu fii nusxi lummati wa nafciha waxa ay ku bixiyeen dadaalkooda oo dhan ummadda wanaaggeeda inay ka taliyaan oo wixii wanaagsan ay faraan wixii xunna ay uga digaan wa badaluu fii mardaati illaahi anfusahum ilaahay raalligelintiisa ayaa waxay u bixiyeen nafahoodii ashaahid min hada alkalaam wuxuu yahay ina asalafu saalix haddaad maqasho macnihiisu uu yahay oo aimada luqadu ay ku tilmaameen cid kaa horeysay asalafu saalix haddii la yidhahdana uu ku dhacayo ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qeybteedii hore ee khayrka badnayd ereyga noocaasi oo asalafa in lagu iطlaaqo amaba se loo bixiyo saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayhim ma aha arrin cusub oo akhiiran timi oo almutaakhiruuna ay la yimaadeen waa arrin hore loo isticmaali jiray tanaaqalaha ahli lcilmi fi lquruuni almufadala quruntii fadliga badnayd ee rasuulku ammaanada iyadoo aan la dhaafin ayaa ahlulcilmigu ereyga noocaasi ay isticmaaleen iyagoo u isticmaalaya saxaabada ridwaan ullahi calayhim wuxuu yihi imaam albukhaari fii صaxiixi qaala rashid ibnu sacd kaana salafu yastaxibuuna alfuxuula liannaha ajra wa ajsar fatxu lbaariga sheeg jidka lixaad safxada lix iyo lixdan xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy isagoo fasiraya kelmadda asalaf kaana salafu salafku waxay ahaayeen wuxuu leeyahay ay min asaxaabati faman bacdahum salafku wuxuu uga jeedaa saxaabada iyo kuwii ka dambeeyey raashid ibnu sacadka ereyga noocana itlaaqayna nafsu waa taabici wey isaga laftiisa ayaa taabici kuwii saxaabada soo gaadhay ayaa uu ka mid yahay macnaheedu markaasi waxa ay tahay dadkii saxaabada soo gaadhay ayaa xataa ereyga noocana isticmaalay bukhaari baa saxiixiisa ku wariyey kadalika waxaa bukhaari saxiixiisa uu ku warinaya sida fatxulbaariga ku qoran jidka sagaalaad safxada shan boqol iyo laba iyo konton baabu maa kaana asalafu yadakhiruuna fii buyuutihim wa asfaarihim min alطacaami waalaxmi wagayr ayaa bukhaari u baabay baabu maa kaana salafu baabka waxay salafku ahaayeen kuwa ku kaybsada guryahooda iyo marka ay safrayaan qaaso raashina iyo hilib iyo wax lamida dabeetana waxaa baabkaa hoostiisa uu ku keenaya imaamu albukhaari ahar uu leeyahay zuhri wazuhriyu muxamed ibnu muslim wa huwa taabiciyun adraka bacda asaxaaba waa taabici soo gaadhay saxaabada qaarkood markaasaa maxamed ibnu muslim azuhri wuxuu leeyahay isagoo ka hadlaya fii cidaami almowta waxyaabaha baktiyey lafahoodu ma daahirba mise maaha waxa weeyaan daahiro waa najaas wuxu uhi waqaala zuhriyu fii cidaami almowta naxwa alfiili wa naxwihi sida maroodiga dhintay oo kale laftiisu ma najaasba mise waa daahir isagoo ka hadlaya wuxuu yihi adraknaa naasa min salafi alculamaa yamtashituuna biha wayadahinuuna fiiha laa yarawna ba'sa waxaanu soo gaadhnay bu yidhi naasan min salafi alculamaa dad kamida salafi alculamaa lafdi salaf zuhri iminka yuu isticmaalaya saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ayaa u isticmaalaya waxa weeyaan shaki la-aan kadalika waxa weeyaan cabdullaahi ibnu mubaarak waa garanaynaa cabdullaahi ibnu mubaarak isaga laftiisuna taabici ayaa uu ahaa waxa uu leeyahay cabdullaahi ibnu mubaarak sida imaamu muslim uu ku wariyay fii muqadimati صaxiixihi min طariiqi moxamed ibni cabdillaahi qaala samictu caliy ibnu shaqiiq yaquul samictu cabdallaahi ibn lmubaarak waxaan maqlay cabdullaahi ibn mubaarak oo yaquul calىa ru'uusi الnaas isagoo dadkoo dhan maqashiinaya dacuu xadiiثa camri ibnu saabit fainahu kaana yasubu salaf ninka la yidhaahdo camr ibnu saabit xadiidkiisa ha aqbalina fainahu kaana yasubu salaf salafka ayuu caayi jiray man hum salaf saxaaba ridwaan اllahi calayhim man sada saxaabata rasuuli اllahi ridwaan اllahi calayhim istaxaqa an yutraka xadiiثu xadiidkiisa in laga tago oo aan waxba laga warinaya uu mutaysay waayo laysa caadilan fii diini mid lagu kalsoonaan karo diin lagu aamini karo ayaanu ahayn waxaa walaalayaal aahaartaasi iyo maqaalaadkaasi ayna tusinayaan oo ku jirta dalaala waadixa calaa qidami musalaxi salaf lafdi salaf inuu yahay lafdi horeeyey oo taabiciinta ay isticmaaleen iyagoo uga jeeda saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim wa annahu laysa jadiidan walaa waliida alcasri inaanu ahayn mid cusub iyo mid casrigan waxa weeyaan dhashay salaf garanay macnihiisa carafnaa macna salaf iyo goorta lafdu salaf in la iطlaaqaa oo cid loo bixiya ay bilaabantay waxa iyaduna isweydiin lahaa salafiyana maxay tahay asalafiya qofka luqada carabiga fahmaya waa fahmi karaa oo waa asalafoo lagu daray yaa u nisba lagu daray fa hiya nisbatun ila salaf waa salafkii oo loo nisbo sheeganayo oo halkii qofku uu ka odhan lahaa anigu waxaan raacayaa salafka isagoo saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdoodii ujeeda ayuunbu hadalka soo ururinaya markaasaa wuxuu odhanaya ana salafi yacni ana mutabic likitaab illah walisunati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam calaa fahmi salaf anugu waxaan raacaya kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam anigoo u fahmaaya siday u fahmeen salafku salafkuna dee horeynu usoo garan oo inaynu dib ugu noqono malaa looma baahna fahuwa intisaabun maxmuud ilaa manhajin sadiid walaysa ibtidaacan limanhajin jadiid waa nisba sheegasho iyo abtirsasho qofku uu ku abtirsanayo manhaj la mahadiyey waa manhaju صaxaaba ridwaan ullahi calayhim mana aha waxa weeyaan ibtidaac wax cusubo iminka la bilaabayo iyo manhaj cusubo iminka la aasaasayo maaha salafiyada macnaheedu wax kalo maaha akhi fi llah ina salafiyata hiya tamasuku bilkitaabi waasuna wa fahmihima kama fahima asaxaabatu wataabicuuhum salafiyadu wax kala maaha waa in la raaco kitaabka ilaah iyo sunada rasuulka iyadoo loo fahmaayo sida ay u fahmeen saxaabada iyo kuwii rasuulku calayh salaatu wasalaam u tarbiyadiyey ee uu ammaanay wa cala haada faina salafiyata hiya alislaamu asaxiix almaxdu alkhaalis min ashawq salafiyadu wax kale maaha waa islaamkii saxda ahaa as'alukum su'aala saxaabatu rasuuli illah wataabicuna lahum biixsaan wa atbaacuhum hal kaanuu mutamasikiina biislaami saxiix ma ahayn kuwa haysta islaam saxa waa kii lagu soo dejiyey nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam qofka yidhaahda islaamkii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacdoodu ay haysteen ayaan haystaa ma diin kaloo cusub buu la yimi wa hal cindahu manhajun jadiid mise waa islaamkii saxda ahaa ina salafiyata hiya alislaamu saxiix wallahi hada ma nactaqidu wanadiin llaha bi waa islaamkii saxiixa ahaa ee badaxa tirnaa ee waxba aan lagu dhex khaldin laysa fiihi shirkun walaysa fiihi bidacun wamuxdathaat walaysa fiihi yani mukhaalafaat limanhaji salaf waa kii nebi maxamed lagu soo dejiyey calayh salaatu wasalaam falaysat asalafiyatu ila imtidaadan taariikhiya limilat lislaam kama ana alislaama imtidaadun taariikhiyun limilali anbiyaai saabiqiin islaamku wax kale miyuu yahay waa imtidaad taariikhiya waa shay soo fiday na soo gaadhay oo ka soo fiday waxa weeyaan milal ambiyaa milalkii ambiyadii hore ilaahi subxana watacala uu kusoo dejiyey alambiya kaanuu ikhwa licallah sida rasuulku tilmaamay ambiyada ilaahay waxayn walaalo walaalahaas oo isku aabbaa laakiin hooyadu ay kala duwan tahay macnuu waxa weeyaan asalka diinta ayay wadaagayeen sharaa'icda qaarkood waxa ku kala duwanaadaan be marka islaamka nebi maxamed la yimi calayhi salaatu wasalaam diintii saxiixa ahayd ee ambiyadii hore ay haysteen ayaa asalkiisa ay isku waafaqayaan wa kadalika asalafiya iyo manhaju ahli sunnati waljamaaca waa imtidaad taariikhiya waa diintii saxdaee nebi maxamed lagu soo dejiyey oo dadka muslimiinta waxa weeyaan soo gaadhay waman cadaahu min alfiraqi khaarijuuna can ilmasaari alasli saxiix lilummati alislaamiya yani diintii islaamka ayadoo saxda ahayd iyo manhajkii nebi maxamed calayh salaatu wasalaam uu ka tegey cidda haysa de waa cidda raacda ee waxa weeyaan cilman wa camalan wa qawlan wa ictiqaadan uga dhab sheegta cidda kalena waxay noqonaysaa cid manhajkaa iyo waddadaasi saxdaa ka leexatay lamana inkiri karo wallahi mahma ankara almunkiruun وجحd الجاxdون وتkلم المتkلمون إنa هناaka miن الأمة الإسلاaمية maن انxرف عaن منهج النبوة inkastoo la inkiro oo la isjiidsiiyo oo la hadlo umada نeبi مxamed waxaa ku jira kuwo ka leexday manhaجkii صaحيixa nebi mxamed uu ka tegey aليه الصلاaةu وaسaلاaم فنبyna عليه الصلاaةu وaسلاaم صاaدق ومصدوq وqad أخبرa أنa uمته ستفترق إلى ثaلاث وسبعيiن فرقة كلhا منxرفة alaaa wa sabcuuna fira saddex iyo toddobaatan firqadood saddex iyo toddobaatanku waa munxarifa manhajkii saxda way ka leexdeen ilaa firqa waaxida alaysa hada daliila kaafiya miyaanu haynkaasi daliil inagu filan in ummadda in fara badani manhajkii saxdaa ay ka leexatay oo la rabo markaa manhajkii saxdaa cid u gargaarta oo u nusraysa oo faafisa oo dadka u sheegta waa loo baahan yahay biduuni shakin waaqica ummadda haddaynu eegnana ina hada laamrun bayin fi lwaqic waaqica arrinkaasi waa ka cad yahay oo laa yumkin an yaquula waaxidu yara hada alwaaqic wayanduruhu bicayni linsaaf inuu yidhaahdo suurtagal maaha ummaddu waa ummatun waaxida umma waaxida calaa caqiida waaxida calaa manhajin waaxid inuu qof yidhaahdo waaqicaan arkaa suurtagal maaha laakiin bacdu naas yakdibuuna calaa anfusihim dadka qaarkood baa naftooda been u sheegaya oo odhanaya waxa weyaan ummaddu waa ummad quraha kala tafriiqinina hal naxnu aladiina faraqna alumma ma anaga umadda kala tafriiqinay hiy alatii tafaraqat waqad akbara nabiyu alayh salaatu wasalaam annaha sataftariq iyada ayaa ummaddu kala tafaraarugday rasuulkuna alayh salaatu wasalaam waa ka warramay ummaddu inay kala tafaraaruqi doonto waana sheegay rasuulku alayhi salaatu wasalaam ummaddaasi kala tafaraaruqday kulluhaa inaan ahayn cala alxaq ee bacduhaa wahuwa alqaliil uu yahay cala alxaq bacdu laakhar inuu yahay cala albaatil nebi maxamed baa ka warramay alayhi salaatu wasalaam bal dhegeyso shaikhu lislaam ibnu taymiya abulcabaas oo caddaynaya oo dayaaminaya manhaju ahli sunna waljamaaca wa manhaju salaf inaanu wax kala ahayn ee uu yahay islaamkii saxiixa waxbana aan lagu darin waxbana aan laga goynin wuxuu uhi shaikhu lislaam wa ariiqum ay ahli lxadiid ariiqada ahlilxadiidka ahli sunna waljamaaca hiya diin lislaam wey waa diintii islaamka un ee nebi maxamed lagu soo dejiye waddo kala mari maayaan waxa uu leeyahy lakin lama akbara sala allahu alayh wasalam أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الناaر إلا واaحدة وهي الجماعة hse هaatee مxaa keenay in iyagoo iسلاaمkii صحيixa un haysta haddana magaع kale ay yeeshaan taasuu kaaga jawaabaya wuxuu leeyihi markii nebi maxamed uu ku waramay ummadiisu inay uqaybsami doonto ilaa alaatin wa sabciina firqa kuluhaa fi naari ilaa waaxida waaxidadaasina ay tahay aljamaaca aljamaaca yani asaxaaba waman tabicahum calaa manhajihim saara almutamasikuuna bilslaami almaxdi alkhaalis can ishawb hum ahlu sunati waljamaca markii sidii rasuulku uu ku waramay ay dhacday ayaa waxay noqdeen kuwii islaamkii badaxa tirnaa ee waxba aanay ziyaadaad ku jirin iyo inxiraafaat iyo bidac iyo muxdathaat ahlu sunna waljamaca ayay noqdeen magacaasay kaga tamayuzeen oo ay kaga soocmeen firaqii kale faraha badnaa ee nebi maxamed alayh salaatu wasalaam uu ka waramay ana kulahum calaa dalaala kalaamu shaykh islaam ibnu taymiya raximah llah waa kalaamun daqiiq oo waxa weeyaan bayaan iyo waadixin ay ku jirto uu waadixinayo sabab atasami bihadihi alqaab sababta ahlusunna waljamaca iyagoo islaamkii saxdaa un hayo wax cusub aan la iman magacyadan ay ula baxeen ummadda inteeda kale ay kaga soocan yihiin ee ay kaga duwan yihiin sababtu waxa weeyaan mar haddii dadku islaamkii saxda aanay ku wada toosnayn oo nebi maxamed ba uu sheegay in labiyo toddobaatan firqa ay ka leexsan yihiin oo yani manhajkii saxda aanay haysan iyagoo islaamka ku abtirsada oo muslimiina waxaa markaa timi in ahlu sunna waljamaaca ay ka soocmaan laqaban wa caqiidatan wa manhajan magac ahaan iyo caqiid ahaan iyo manhaj ahaanba waxaa taasi jawaab ay u tahay ikhwaani fi llah ishkaalka dadka qaarkood ay soo arooriyaan ee ay yidhaahdaan limaada lam natasama bilislaami faqat maxaynu islaam qurawnu la bixi weyn sooka ilahay yhi wahuwa samaakum lmuslimiin ahlulxadiid iyo ahlusuna waljamaaca iyo salafiye iyo waxaan o dhan maxaa la ysaga dayn waayo ishkaalka noocaasay soo arooriyaan aljawaab waxay tahay waa in la yidhaahdo waa in la yidhaahdo alislaam wuxuu magac u ahaa ummadda oo dhan maalintii ummaddu ay toosnayd ay ahayd calaa caqiidatin wa manhajin waaxid laakiin maalintii ummaddu ay kala tafaraaruqday waxa uu noqday magac ka wada dhexeeya ummaddii laakiin aan kala soocahayn ummadda inta xaqa ku taagane rasuulku uu tilmaamay iyo inta xaqii ka leexsan aan kala soocahayn idan waxaa loo baahday mid labaad oo dadka islaamka u wada nisbo sheeganaya ee qaarkood ay inxiraafsan yihiin ay leexsan yihiin iyo dadka islaamka ku toosan ee manhajkii saxiixa haysta magac labaad oo kala sooco ayaa loo baahday waayo ismu lislaam yashmalu ahla alqiblati kulih ahlilqiblaha oo dhan ayuu shamlisanaya oo uu wada koobsanaya almunxarifu minhum walmustaqiim ka leexsan iyo ka toosaniba waa soo gudagelaya ahlulqibla ila intaasiba waa ka kooban yihiin sida rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka waramay ee uu bayaamiyey ee uu caddeeyey idan isamka caynkaasi haddina isaga ha lagu gaabsado waxaa ka dhalanaysa talbiisu alxaqi bilbaatil ilaahayna wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala lima talbisuuna alxaqa bilbaatil maxaad xaqa baatilka aada ugu khaldaysaan oo aada u samaynaysaan wax keensada xaqii iyo baatilkii inay dadka iskaga darsamaan ta kale waxaaynu leenahay haddii umma alislaamiya ay u noqon lahayd manhajkii saxiixa ahaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey inxiraafaadka laga wada toobad keeni lahaa lamaa kaanat hunaaka tasami xaajatun ila tasami bialqaabi ahli sunnati waljamaca baahi looma qabeen in laysku magacaabo alqaabtan ahli sunna waljamaca magacaasa aynagu fillaan lahaa haddii dadku manhajkii saxiixa ay u wada noqon lahaayeen laakiin mar haddaanay u wada noqonoo qaar ay ka leexsan yihiin waa inay kala soocmaan inaguna maynaan kala soocin manaahigtooda iyo caqaa'idkooda ayaa kala soocay nebi maxamed baa ka warramay calayhi salaatu wasalaam inay kala soocni doonaan qaarkoodna cala alxaq ay yihiin qaarkoodna cala albaatil ay yihiin wa ina min alcajaa'ibi ya ikhwaani fi illah in dadka tasmiyada noocaasi ah ee alishaaratu ilayha tilmaanteedu ay ku soo aroortay fi laxaadiisi nabawiyati saxiixa macnaheeduna uu yahay mid xaqa bidcana aan xambaarsanayn walaa tufariqu bayna ahli lxaq inay inkiraan wa macahum alqaab wa musamayaat ukra iyagoo alqaab iyo musamayaad kale oo aan asal lahayn laa macnan walaa lafdan oo jadiid oo cusub oo aan salafu haadi lumma aanay aqoonin iyagoo haysta ayaa tanna waxa weeyaan ay inkirayaan waalciyaadu billah hada kalaam waxa weyan aan saxiix ahayn qofkii inuu xaqii inkiro isagoo waxa weeyaan isagu shay baatil oo xaqaasi u eeg oo dusha ka waafaqaya waxa weeyaan uu haysto asalafiya waxay kaga soocantay jamiic tawaa'if alislaamiya alukhra biintisaabiha ilaa amrin damina lahum asayra cala alislaami asaxiix inay u nisbo sheegatay arin u damaano qaado u kafaalo qaaday islaamkii saxiixa inuu yahay waxa ay ku socdaan wa huwa tamasuk bima kaana calayhi asxaabu rasuuli illah المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان nacam arrinka caynkaasi oo in la qarsado manhajkii ay ku socdeen asxaabu rasuuli illah almuhaajiruuna walansaar aladiina itabacuuhum biixsaan waa arrin u kafaalo qaadaya una damaano qaadaya qofka qarsadee ku toosnaada inuu qofkaasi islaamkii saxiixaha haysto bikhilaafi man yantashibu ila alislaam wahuwa yukhaalifu manhaja asxaabi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam taasi waxaa ka duwan qofka islaamka ku abtirsanaya u nisbo sheeganaya ee muslimka ah ee haddana waxa weeyaan ku socda manhaj ka duwan kii saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam taasi waxaa ka duwan qofka islaamka ku abtirsanaya u nisbo sheeganaya ee muslimka ah ee haddana waxa weeyaan ku socda manhaj ka duwan kii saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay ku socdeen manhajkiisa iyo nisbadiisa iyo meesha uu ku abtirsanayaa toona ma noqon karto mid u kafaalo qaada una damaano qaada inuu haysto islaamkii saxiixa min gayri ziyaadatin walaa nuqsaan su-aal kalaa soo bixi karta mataa nashaat salafiya mataa nashaat asalafiya fii ayi waqt fii ayi makaan waman asasaha salafiyadu goorma ayay bilaabantay halkeeda ay ka bilaabantay yaa aasaasay waa su-aale in fara badan la isweydiiyo jawaab in in loo helaana xaq loo leeyahay waxaynu leenahay war mar haddaynu garanay salafiyadu inaanay wax kala ahayn oo ay tahay islaamkii saxiixa nebi maxamed lagu soo dejiyey in loo qabsado sida saxaabada ay u qabsadeen waar goorta ay bilaabantay maynaan fahmi karin alaysa biimkaanina mata nashaad maynaan fahmi karin goorta ay bilaabantay biimkaanina an nafhama mata nashaad nashaad min yowmi uuxiya ila nabiyi calayhi salaatu wasalaam waxay bilaabantay laga bilaabo maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday lanna waa islaamkii saxiixa islaamka saxiixa ahina maalintaasi ayaa waxa weeyaan uu bilaabmay qofka markayna weydiiyey salafiyadu goormay bilaabantay nas'aluhu su-aalan aakhar goorma ayaa islaamka saxiixa nebi maxamed lagu soo dejiyey uu bilaabmay faida acطaana aljawaab naquul jawaabuka huwa jawaabuka jawaabuka huwa jawaabuk markuu jawaabkayna siiye udhaha maalintii nebi maxamed loo waxyooday ayaa islaamka saxdii uu bilaabmay waxaan leenahay jawaabtaadu waa jawaabtaada ta aad noogu jawaabta ayaa jawaabtaadiiy salafiyadu wax kalema waa islaamkii saxiixa ah maalinta islaamka saxiix uu bilaabmay aad sheegaysa adigu ayuunba iyaduna waxa weeyaan ay bilaabantay bal u fiirta wuxuu leeyahy abulcabaas shaykhu lislaam alxaraan dimishqi wuxuu leeyahy raximah llah wamadhabu ahli sunati waljamaca madhabun qadiimun macruuf madhabu ahli suna waljamaca waa madhab qadiim u horeeyey waa diinti ilahay nebi maxamed lagu soo dejiyey macruufa qabla an yakhluqa allahu abaa xaniifa wmalika washaaficiya wa axmed waxaa madhab ahli sunna waljamaaca uu jiray oo macruufu ahaa intaanu ilaahay abuurin abaa xaniifa abu xaniifa weyn waxa weyaan aimadan asxaabu lmadaahib maalik aanu ilaahay abuurin oo abu xaniifa inuu taabici yahay baaba la isku khilaafa oo bacdu aqwaal ba waxay odhanaysaa bacdu asaxaabu soo gaadhiba intaanu ilaahay maalik abuurin intaanu ilaahay shaafici abuurin intaanu ilaahay axmed ibnu xambal abuurin ayaa madhab ahli suna waljamaca uu jiray lannahu huwa islaam صaxiix laa gayr fainahu madhabu صaxaaba waayo ahlu suna waljamaca madhabkoodu waa kii صaxaabada aladiina naqaluuhu can nabiyihim sala اlahu alيه wasalam صaxaabaduna ma waxa iyagu dhoobdhoobeen iyo aaraadoodiiba may waa kii ay ka soo rareen nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam waman khalafa dalika kana mubtadica cinda ahli sunati waljamaca madhabu صaxaaba qofka khilaafaana ee wax kale diin ka dhigtaana wuxuu ahaanaya oo uu noqonaya cinda ahli sunna waljamaca mid bidca lagu xukumo minhaaj sunna ku yaal hadalkaas jiska labaad safxada afar boqol iyo laba iyo sideetan waxaynu leenahay ikhwani fillah ina hadihi dacwa nashaat min ywmi an nasha alislaam wa awxiya ila الnabiyi اlkariim wa unzila calayhi اlfurqan wa hiya baqiyat ila qiyaami saaca wala tazaalu fi اluma طaa'ifaة mutamasikaة bh xatى yaأtiyahum amr الlahi whm calى dalik wuxuu bilaabmay maalintii nebi maxamed loo waxyooday ee furqaan lagu soo dejiyey waanuu jiri doonaa calىa ragmi unuufi الmukhaalifiin ilىa qiyaami saaca ayaa uu jiri doonaa waayo nebi maxamed ba wuxu uhi alayh الsalaatu wasalaam laa tazaalu طaa'ifaة min hadihi اlأma على الحق ظاهرين لا يضره من خالفهم ولا من خذلهم كما سئلت طائفة الضوء في النبي محمد يقول أمد هو على الحق طائفة من هذه الأمة طائفة أمدا كمدة إن الحق كسبناك كما سئلت النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذا يعني رد وإنزال صاعقة على رؤوس القائلين إن الأمة كلها على الحق وعتاتي ربنا يكتعي صاعقية هنقر مدحة كجدة يسنى يكتعي قبك إلى هذا أمد ولم حق يكسبنتها فهذا نبينا يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من هذه الأمة وطائفة مع الأمة كلها وهي طائفة من الأمة وطائفة مركا أمتنا كم إذا كوا حقا أن كسولهين إلا قيامه ضعي يضع حقا في كسبا إلهي تبارك وتعالى ونفسك قضنيه إن هذه الدعوة المباركة ليس لها منهج ولا دستور مكتوب وضعه أحد من البشر ma laha manhaj iyo dastuur uu qoray oo u fikiray axad basharka ka midi ma laha lawaaix tandiimiya oo amiir min alumaraa ooba ay kula baayacsaneen cala samci wa taaca u dejiyey falaysa lahum amiir laa mubaayac walaa hayru mubaayac ma laha amiir miday beeca la galeen iyo mid aanay beeca la gelin toona xaalkoodu waa sida uu ka waramay sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah manhajkoodu hadalkaa sheekhu iسلام iبnu taymiya khulaasaynaya ثuma min طariiqati ahli الsunaةi والjamaعة waa kaa manhajkooda itibaacu aaaari rasuuli الlahi salى الlaه alيه wasalam waاtibaaci sabiili الsaabiqiina اlأwaliina min almuhaajiriina واlanصاar waاtibaaci wasiyati rasuuli الlah xayثu qaala عalaykum bsunati وsunati الkhulafاء الraashidiina الmahdiyiin cabduu عalayha bالnawaadib وإyaakum وmuxdaثaati اlأmuur faina kula bidcaةi ضalaalة wuxuu leeya sheikhu iسلام iبn taymiya raximah الlah ahlu الsuna waljamaca manhajkoodu wuxuu yahay haddaad isweydiiso itibaacu aathaari rasuuli الlah rasuulka alayh الsalaatu wasalaam in la raaco axaadiistiisi la barto loo faamo si ay saxaabadu ufasireen lagu camal falo lagu dhaqmo itibaacu sabiili الsaabiqiina اlawaliin mid waliba wuxuu iska odhan karaa axaadiisii rasuulka ayaan raacay halka lagu kala baxay waa qodobka labaad itibaacu sabiili الsaabiqiin in la raaco kuwii horeeyey ee nebi maxamed uu ammaanay ee uu yihi ku dayda wadadoodii in la maro iyaga la raaco waa min almuhaajiriina walansaar in la raaco dardaarankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ahaa atamasuku bisunatihi calaa hadyi salafi hadihi اlumma ahaa in la qabsado sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo qaabka loo qabsanayo qaabka loo fahmaya uu yahay sidii ummadan qeybteedii hore ay u fahmeen markuu yihi calaykum bisunati wa sunati اlkhulafaa alraashidiina almahdiyiin manhajkoodu wuxuu yahay alxadar wataxdiiru min albidaci walmuxdathaat in laga digtoonaado oo lagana digo bidac iyo muxdathaadka waayo rasuulka dardaarankiisanay raaceen wa iyaakum wa muxdathaati اlumuur faina kula bidcati dalaala hal fi lummati islaamiya muxdathaat umma islaamiya dhexeeda ma laga helaya bidac iyo muxdathaat cid inkartana taasi miya jirtaa maada tastaxiq hadi muxdathaatu mina maxay naga musaysatay ma inaynu waxa weeyaan aynu iska ilaalino dadkana aynu ka ilaalino saynan inaguna iska ilaalin dadkana aynaan ka ilaalin rasuulkeenu waxaa tala iyo dardaaranu inagu siiyey inaynu inagu iska ilaalino muxdathaad muxdatha haddaad maqashana waxaa sameeya un qof doonaya inu ilaahay u dhawaado waayo waa waxaa nebi maxamed ka sugnayn iyo saxaabadiisa toona oo qofku uu doonaya inuu ilaahay ugu dhawaado dadka fasaqada ah ee faajiriinta ah iyo kafaradu muxdathaad iyo bidacba inta badan agtooda lagama helo waa ilaahay inay u dhawaadaanba waa kasii jeedaan qof ilaahay inuu dhawaado doonaya yataqaraba ilى اllah wa an yasluka طariiqa ilى اljana ayaa bidac iyo muxdathaadku ay ka dhacaan oo doonaya wax rasuulka aan ka sugnayn alayh الsalaatu wasalaam ilahay inugu dhawaado ama tahli ha ugeeyo ama itibaacu lhawa ha ugeeyo inaanu garanahayn ha ugeyso ama ha ugeyso inuu garanayo oo hawadiisa u raaco sunadii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam uu khilaafay wuxuu leeyahy isagoo sharaxaya manhajkooda wayaclamuuna ana asdqa اkalaami kalaam اllah waxay ogyihiin inay ictiqaadsan yihin hadalka u run badan hadalka ilahay inuu yahay khayr اhadyi hadyu muxamed salى الlahu alيه wasalam hadyi iyo manhaj iyo wado la maro waxaa u khayr badan ka nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam wayuutiruuna kalaam اllahi calى gayrihi min asnaafi الnaas hadalka ilaah bay hadalka dadkao dhan ka horaysiinayaan wayuqadimuuna hadya muxamedi calى hadyi kuli axad hadyiga iyo manhajkii nebi maxamed ayaa hadyi iyo dariiqo iyo wado iyo manhaj cid kastoo kale ay jeexatayba oo ay martaba ay ka horaysiinayaan walihaada sumu ahla alkitaabi wasunna sidaa awgeed baa la dhaha ahlu lkitaabi wasunna liitibaacihim alkitaaba wasunna waxaa magacaa loogu bixiyey buu leeyahy kitaabki iyo sunadu ay raacayaan awgeed wasumu ahla aljamaca baa la yidhaahdaa aydan ahlu sunnati waljamaca ahlu sunna litanasukihim bisunna sunada ay qabsadeen awgeed weyi waljamaca liijtimaacihim calayha sunada ayay ku kulmeen sunada mooyaane wax kale muu kulmin yani tajmacuhum sunna watufariquhum albidca maaha manhaju ahli sunna waljamaca manhaj yani qadaaya mucayana dadkiisa ay kulmiyeen oo labada qadiya waaxideen isku waafaqayna tusaale ahaan natafiq calaa qadiyati aljihaad fi sabiili illah ama baqiyat lumuur alcaqaa'id walmanaahij min waliba wuxuu doonayu haystaa intaasun baa inaga dhaxaysa ama labadiyo shay kale aynu isku waafaqayna tusaalahaan alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar wanaagana aynu farno xumaantana aynu reebno laakiin nin waliba waxbuu iska haystaa nin waliba waxbuu aaminsan yahay nin walba manhaj kale ayaa waxa weeyaan u cad oo uu aaminsan yahay kii xaqa inuu yahay manhaj ahli sunna waljamaca sidaasi maaha waxaa dadkiisa oo dhami ay isku waafaqsan yihiin itibaacu kitaabi wasuna calaa fahmi salafi hadihi اlumma lidalik raalli ka noqon maayaan qof iyaga u nisbo sheegto ole ahlu sunna waljamaacan ah inuu khilaafo kitaabki ilahi sunadii rasuulka caqiidahaan uu khilaafo laa yarbawna bidalik waa u naseexaynayn hadduu aqbali waayena laa yaquluuna lahu anta min ahli sunna bal yaquluuna lahu anta min ahli اlbidcati walaa karaama ahlulbidca tahay mar haddaad kitaabki ilahi sunadii rasuulka aad khilaaftay khilaafkoodana diin aad ka dhigatay oo ilaahi subxaana watacala aad igu dhawaanayso naseexadii walaaltinimanad aqbali weyday odhan maayaan jamaacadiiyo tiradaanu kugu badsanayna bal waxa weeyaan waxaa baatil iyo xaqdarro uu ku sugan yahay waa u tilmaamayaan majmuuc alfataawaha kee qowlkaa juska saddexaad safxada boqol konton iyo toddoba su-aasha labaad man huwa muasis ahla sunna waljamaaca aw muasis muasis ahli alxadiid aw isalafiya dee dhammaantoodba waa isku wada mid sa hor aynu soo tilmaanay waa alqaabtii ahlulxaqu ay lahaayeen iyo magacyadoodii yaa asaasay talo waxaan leenahay laysa lisalafiyati muasis tunsabu ilayh salafiyadu ma laha cid aasaaso loo nisbaynayo oo leeya sheekh hebel baa aasaasay qarnigii intaas buu aasaasay ama sanadkii taarikhdu markay intaasi ay maratay inaha munazalatun min asamaa gayra mu'asasatin fawqa alghabraa samadaa laga soo dejiyeeye dhulkan boorka weyn dushiisa laguma aasaasin waayo meena o dhan wax kala maaha waa islaamkii saxiixa ah islaamka saxiixana dhulkaa lagu aasaasay mise samada ayaa laga soo dejiyey xataa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam manhajka xaqa ah waa manhaju ahli sunna waljamaaca dowrkiisu wuxua dowr lmuballiq isagu mu aha mid bilaabay oo aasaasay oo ilaahay waxaanu u sheegin diin ka dhigay ilahi baa tabaaraka watacaala taasi tilmaamay isagu xaqii ilaahay kusoo dejiyey muu dadka gaadhsiinayay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik rasuulow ilaahay xaggiisa diintan iyo xaqan lagaaga soo dejiyey dadka gaarhsii baa la yidhi yani ma ahayn aara isagu uu leeyahay iyo fikrad isagu uu leeyahay u aasaastay waxii lagu soo dejiya dadka gaarsii ummadiisana rasuulku saasi ayaa u dardaarmay oo waxa rasuulku yuri alayh salatu wasalaam balliguu canii walow aaya balliguu canii aniga dadka iga gaarsiiya yani wax aniga iga sugnaaday oo diin ah oo xadiidku inuu saxiix yahay aada wurtaan dadka u sheega buri rasuulku alayh salatu iyo afkaartiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam saa mu odhan rasuulkeena ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku hadiday oo ugu boodiyey haddii wax ra'yigiisa ilaahay uu nisbeeyo uu yidhaahdo ilaahay xaggiisaa layga keenay iyadoon looga keenin in ilaahay subxana watacaala ciqaabayo walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin uma laqatacna minhu lwasiil bacda alaqaawiil kelimaad hadduu naga sheegi lahaa bule ilaahay tabaaraka watacaala aanaan u waxyoonan sharciyo diin ahayn oonan ku soo dejin la akhadnaa minhu bilyamiin midigtaanu qaban lahayn buu leeyahy walaqatacnaa uma laqatacna minhu lwasiil halbowlahaanu jari lahay qofka halbowlada jarana wax weyn ma noolaado yani waa ka takhalusi lahayn oo waanu halaagi lahayn ciqaabka caynkaasi ah qof kasta oo ilaahay subxaana watacaala u nisbeeyo waxaan diinta ilaahay aan ka mid ahayn waa ku dabaqmaya waciidka noocaasi yantabiq calay waciidka caynkaasi sidaasi awgeed ayaa waxa waajiba qofka muslimka ah waxa dadka uu gaadhsiinayo ee uu u sheegaya waa inay noqoto wuxuu hubo inuu ilaahay yidhi wuxuu hubo inuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam haddii kale ilaahay buu ku been abuuranaya in ilaahay lagu been abuurtaana waa dembiyada kawxun xataa shirkiga uu ka xun yahay siduu leeyahy alcalaamatu ibnu lqayim wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun dembiye badan buu ilaahay soo tiriyey waxa uu ku soo khatimay wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun dembiyada waa waxaa ka mid ah ilaahay inaad ka sheegtaan oo dadka aada uga sheegtaan waxaydan garanahayn ilaahay inuu yihi subxaana watacaala walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ina samca wاlbasra wاlfuaad kula ulaaئika kaana canhu mas-uula ilahay wuxuu leeyihi ha dabadgelin raaraacin diin ha ka dhiganin ha sheegin waxaanad aqoon u lahayn waayo su-aal baa ku sugaysa cinda allahi ywma alqiyaama waa lagu weydiin doona waxaad ku hadashay iyo wixii aada dhegaysatay iyo wixii qalbiga aad ku ictiqaaday maantaad fursadaysaa yani taakad iska hubso waxaanad ku socotaa inuu yahay xaq kayfa tataakad saad ku garan kartaa bicaqlig bira'yig miyaad ku garan kartaa la miisaanka xaqaa saar alkitaab wasunna calaa fahmi salafi hadi lumma miisaankaasi wixii xaq uu ka dhigayaa xaq wixii kalena wuxuu noqonayaa baatil aan asal lahayn waxaan leenahay baaraka allahu fiikum ahlu hadihi dacwa cid kale atbaacu ma aha hum atbaacu rasuuli اllahi salى اlahu alيه wasalam waصaxbi laysa lahum min dunihi matbuuc yatacasabuuna ilayh ma laha cid rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ka sokaysa oo leeyin kaasaanu atbaacu nahay oo ay u tacasubayaan oo isaga ay u dagaalamayaan oo dadka isaga ay ugu yeedhayaan hal samictu minhum wahum yaquuluun fulan min annaas waxa weeyaan raaca bal yaquluuna itabicuu kitaab allah wa sunata rasuuli اlah ala salafiha calى fahmi salafi hadi اlumma ma jiro qof ay odhanayaan isaga ayaa jamaacadeeda aasaasay muaasisu jamaacatina wa qaa'idu masiratina wa amiiru طaa'ifatina la tasmac minhum yani hadi اlcibaaraat wa mila hadihi shacaaraat wuxuu leeyahy shekhu islam ibn taymiya raximah اllah وبhda yتبyn أن أحق الناaس أn ykunu أو an تkuna hiy الفرقة الناaجyة hada كلام شhekh اسلام بن تayمية رحimه اللh أبوالcabاs waxaa cadaanaysa buu leeyah hadalkaa ku cadaanaysa inay yihiin dadka kuwa u mudan inay noqdaan alفirqة الناaجyة الفirqة الناaجyة inay kaa lunta maha أyuha المسلم waa inaad ogaato umada iسلاamku inay uqaybsanto فirق haalika oo نeبi mحamed uu sheegay iyo فirqة waaxida oo naaجyة ah inay kul uma naajiya tahay inaad umalayso maaha oo khabarkii rasuulkaaga calayh salaatu wasalaam aad khilaafto alfirqatu naajiya baadidoonkeeda iyo raadinteeda iyo ka warhelkeeda arrin la sahashan kara maaha waayo inaad ka mid noqoto ayaa lagu badbaadaya sida looga mid noqdaana waa in manhajka saxiixa ay ku socdaan oo raaco si kaloo looga mid noqonaya ma jirto ma aha marka arrin la sahashan karo oo waxa weeyaan la odhan karo la iska odhan karo un yani firqatu naajiya qoladan u malaynaya waxa weyan aan iska raacaya laa budda waa inaad daraasayso caqiidatahum wa manhajahum aladi yasiruuna calayh hal waa muwaafiq licaqiida wa manhaj salafi hadi lum muwaafaqsan yahay mise waxa weyaan ma waafaqsana wuxuu leeyahy markaa shaikhu lislaam dadka waxaa u mudan inay noqdaan alfirqa naajiya wa ahlu lxadiisi wasunna ahlu lxadiis wasunna limaada bay ugu mudnaadeen aladiina laysa lahu matbuuc yatacasabuuna lahu ilaa rasuul lahi sala la alay wasalam waayo waa kuwa qura ee aan lahayn mid ay raaceen oo ay u nisbo sheeganayaan oo ay leeyihin jamaacadii u aasaas oo ka sokeya rasulka alay salatu asalaam rasuulka ayuun bay leeyihin naxnu natabicu rasuul allah haddii la weydiyo la dhaha man imaamuka ana low su'iltu wa qiila lii man imaamuka ana laa aqulu imaami ibnu baaz walaa aqulu imaami albani walaa aqulu imaami sheekh muqbil bnhadi lwaadici maca anahum min aimati islaami wa culamaai laakiin marka loo jeedo hada manhaj aad u nisbo sheeganaysa yuu ka yimi yaa bilaabay odhan maayo kuwaas bal waxaan leeyahay imaami rasuul اlah sal اlah alيه wasalam haddii la dhahdo ma manhajuk manhaji itibaacu aathaari rasuuli اlahi sal اlah alيه wasalam wa itibaacu sabiili saabiqiin haddii la dhahdo ma hiya wajhatuk maxaad waxaan aad u samaynaysaa lilahi tabaaraka watacaala ujeedo kalena kama lihi sidaas ayaa la rabaa qof kasta oo muslima inay jawaabtiisu noqoto su-aalaha marka la weydiiyo laysa hada min kalaami bal huwa min kalaami alcalaamati ibn اlqayim raximah اllah kitaabkiisa madaarij saalikiin la yidhaahdo ayaa saasi uu ku sheegaya maxaa daba cadaynaya dadku inay yihiin kuwa rasuulka alayh الsalaatu wasalaam mooyaane aan lahayn matbuuc kale mid kaloo ay raaceen waaqicooda ayay ka cadaanaysaa ahlusunna waljamaaca xadiidka rasuulka alayh الsalaatu wasalaam mowqifka ay ka taagayin buu tilmaamaya wuxuu leeyihi waxyaabaha cadaynaya alfirqatu naajiya inay yihiin waxaa ka mid a wa hum aclamu nnaasi biaqwaalihi wa axwaalih iyagaa dadka ugu yaqaana axwaashii iyo aqwaashii rasuulka calayh salaatu wasalaam wa acdamuhum tamyiizan bayna saxiixiha wa saqiimiha iyaga ayaa kuwa kala saaree kala sooca axaadiisa rasuulka loo tiirinaye ka sugnaatay iyo ta saqiimka ee daciifkaa wa aimatuhum fuqaha wa ahlu macrifatin bimacaaniha aimada iyo culimada ahlu sunnuu waa fuqaho fahm iyo cilmi iyo aqoon bay u leeyihiin axaadiista iyo sunada rasuulka calayh salaatu wasalaam waxau leeya watibaacan laha tasdiiqan wa camalan wa xuban waxa ay la gaar yihiin sunada rasuulka raacaan oo ay ku camal falaan oo ay jecel yihiin wa muwaalaatan liman waalaa cid kastama xidhiidhiyaan xidhiidhin dhamaystiran muslim kasta muwaalaad haama ma siiyaan ee waxay eegaan halka uu ka taagay sunata rasuuli lahi sal alay wasalam yuwaaluuna man waala sunata rasuulilah waxay xidhiidhinayaan oo ay jecel yihiin oo ay u nusraynayaan cidda sunada rasuulka alayh salaatu wasalaam jecel ee u nusraysa ee raacda wa mucaadaatan liman caadah waxay colaadiyaan min ajli diin wa min ajli illahi tabaaraka wa tacaala wa shafaqatan calay qofka khaladka ku jira marka khaladkiisa lagu colaadinayo isaga ayaa looga naxariisanaya khaladka wa shafaqa wa raxma waayo isagoo khalad ku jiro sunadii manhajkii rasuulka alayh salatu wasalaam khilaafsan haddii loo barakeeyo la yidhahda anta calaa khayrin wa baraka qofkaasi dee waa la khiyaamay waxbana looma tarin maalin dambe ayaanu garan doonaa qofka sidaa kulian waxba u tarin qofka xaqa u sheega ee u naseexeeya ee xaqa bara qofkaasi ayaa qofka wanaagiisi ka taliyey xaqiiqatan qofka markaa sheegta haadihi dacwa almubaaraka qof aasaasay inuu jiro amaba yidhaahdo aniga ayaa aasaasay inahu irtakaba wallahi khaطأa caظiima liannahu iddaca ana hunaaka man asasa alislaam asaxiix qofkaasi khalad weyn buu ku dhacay yidhaha fulan baa aasaasay addacwa salafiya ama anaa aasaasay waayo islaamkii saxda ahaa naxnu nactaqidu wallah wanadiinu llaha bih salafiyadu inaanu wax kale in islaamkii saxiixa ay tahay qof kale waa wax kale wa fiiha ziyaadaat wa fiiha idaafaat wa fiiha bidac wa muxdathaat falyubayin lana hana bayaamiyo hana caddeeyo bilcilmi walburhaan fanaxnu mustaciduuna litarajuc ila alxaq xaq haddii naloo caddeeyo mustacidiin baanu nahay inaanu ka noqono oo xaqa waxa way inaan u noqono laakin ayna haada man yubayin lana in salafiyadu ay tahay muxdathaat iyo bidac iyo ashyaa jadiida oo mukhaalifa limanhaji rasuuli lahi sal alay slam naxnu nataxadda annaas kama taxadaahum shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah alcaqiida alwaasitiya oo ay ku qoran tahay manhaju ahli sunna waljamaca aayaat waa axaadiis iyo mowqifka aayaadka iyo axaadiisa ay ka taagan yihin ayaa katiir min alqubaati walfuqahaa wa atbaacu lmadaahib shaikhu islam ibnu taymiya ay ku qabsadeen waxaa kamid ahaa maqaalaadkiisa iyo hadallada uu ku yidhi war qof kasta oo xaraf ku qoran kitaabkayga igu khilaafa anuu caqiida saxdaa inay tahay baan aaminsanahay saddex sanadood baan u kaadinaya buuli undiruhu halaata sanawaat saddex sanadood ayaan u kaadinaya hadduu saddexdaas sanadood gudahooda ii keeno oo uu ka soo wariyo salafu haadihi lumma xaraf qura oo khilaafsan waxa halkaasi aan ku qoray waan ka noqonaya buuli wuxuu yihi saddexdii sanadood bay baadhiyeen meel kasta la baaday meel kasta gacanta la geliyey kitaab kasta la egay lam yacsuruu calaa shay wax allaale wax khilaafsan way waayeen markaa alaaa sanawaat arbaca sanawaat khams sanawaat cashra sanawaat falyaati axadu min annaas ma ma yukhaalif ma naxnu calayh min kalaami salafi hadi lumma hala yimaado wax khilaafsan waxaanan ku dul sugannahay oo ha ka keeno salafa hadihi lumma ha ka keeno haddii kalena xaqi weeyaan sidaa awgeed ayaa culimadii aimadu raxmat ullaahi calayhim ay inkireen way diideen inuu qof yidhaahdo aniga ayaa salafiyada aasaasay sheekhu lalbani raximah llah kitaabkiisa la yidhahdo atawasul anwaacuhu wa axkaamu waxa uu ku tilmaamayaa kitaabka markuu u diyaargareynayo daabicista inuu arkay kitaab kaloo la yidhaahdo atawasul ilaa xaqiiqati tawasul oo uu qoray sheekh la maxamed nasiib irifaaci sheekhaasi markuu magiciisa kitaaba ku dhigay waxa uu ka dambaysiyey muasisu dacwa salafiya wakhadimuha dacwa salafiya kii aasaasay una khidmaynayay waxaa laga yaabaa isagu inuu ujeeday yani meel mucayana kii dacwa salafiya isagu ka bilaabay dadka u sheegay inuu saa ujeeday baa laga yaaba kii dacwa salafiya ukhidmaynayey laakin maca dalika maadaama cibaaro ay tay cibaaratu muhima oo taxtamilu lbail bail ixtimaasha oo aynu qofku leeyahy salafiyada gebigeedu anaa aasaasay oo bilaabay culimadu waa radiyeen wuxuu yihi sheikhu lalbani wataqtadina alamaanatu alcilmiya والنصيحة الdينية وqول كلمة الحق أن نبين حكم اللhi كmا نفهمه وندين اللha تaعالى به في hذا اللqب أmاanada cilmiyeed ilaahay نaصاaرe waxay keensanaysaa iyo نaصيحada diiniga ilaahay nagu waaجibiyey iyo in kelmada xaqaa la yidhaahdo inaanu cadayno xukunka ilaahay في hadihi الكلمة iyo waxaanu ka aaminsannahay فنقول إنa min ناaصلة الqول أن نبين أن الدعوة السلفية إنma hiy دعوة الإسلام الحق كما أنزل الله تعالى على خاتم رسله وأنبيائه waxa hadal dheeraada iska yani de waa mid laga dhargo qof waliba fahmi karo inaanu cadayno inay dacwa salafiya ay tahay islaamkii wax kale maha inamaa hiya dacwat lislaam wa inama tufiid alxaq manaa hiya islaamu saxiix laa gayr laa ziyadata walaa nuqsaan walaa idaafaat walaa bidac walaa muxdathaat sidii ilahay nebi maxamed ugu soo dejiyey فالله وحده سبحانه هو مؤسسها إلahy baa aساaسay ومشhرعهa وليس لأحد من البشر كائنا من كان أن يدعي تأسيسha وتشhريعha qof bشhرa kamidna حق uma lha نوعu doonaya ha نoqdo علمi intuu doonaya ka gaadho daعwada wuxuu doonaya ha u qabto inuu sheegto inuu isagu aساaسay oo u شharciyeeyey وuxuu le حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما كاna dwره فيha تلقي الواعي الأمين rasuulku wuxuu aha dowrkiisa dacwadan uu ku leeyay atalaqi alwaaci alamiin in waxiga uu la kulmo oo uu xifdiy u weeleeyo waxiga ilaahay kusoo dejiyey watabliigu alkaamilu daqiiq iyo si dhamaystiran dadka inuu gaadhsiiyo isagoo waxba aan kala hadhin waa kii nebi maxamed yihi calayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac maalin dadka u khudbadaynayey allahuma hal ballaqtu war maydin gaadhsiiye qaaluu nacam qaala calayhi salaatu wasalaam allahuma fashhad ilahuma khaatikaahu wax diinoo nebi maxamed ula hadho u qarsaday ma jiro oo maanta kadib nebi maxamed dhimashadiisa kadib diin lagu tilmaami karaa ma diin noqon kara famaa lam yakun yowmaidin diina falan yakuna alyawma diina wixii maalintii nebi maxamed joogay aan diin ahayn maanta waxa weeyaan diin noqon maayo xaqiiqatan wuxuu leeyahy sheekhu raximahullah isagoo hadalkiiyo sii wada walam yakun masmuuxan lahu tasaruf fii shayin min sharci illahi tacala waxy rasuulka looma ogolayn inuu sharciga ilah iyo waxyigiisa ku tasarufo walihaada faiddicaau insaani mahma calaa wa sama تأسيس هذه الدعوة الإلهية المباركة إنما هو في الحقيقة خطأ جسيم وجرح بليغ هذا إذا لم يكن شركا أكبر والعياذ بالله قفك لا إسلام كان أساسي كور أنا إسلام الدين الإسلام أساسي هذه كلمة كفرية ولا لا سو كلمة كفرية مقمش إسلام الدين الإسلام أسوأ جسيسا معنى مقمش السلفية ليست إلا الإسلام الصحيح قف مركز شيئا كرورا كلا إسلام كصحيحة يعني أنا أساسي متشيره هذا كلام وحويا نفيس قيمة بدن istaxiq an yuktab bimaaءi dahab waxaanu ka waramaya ama uu tilmaamaya sida sheekhu u fahmay hadihi dacwa huwa min culamaaءi اkibaar ayaa u ahaa culimada waaweyn ayuu ahaa bal wuxuu uga markhaati kacay asheekh ibnu baz raxmat اllahi alayhi mujadidu hada اcasri markii la weydiiyey inuu yahay alcalaamaة اalbani raxmat اllahi alayh sheekh albanna wuxu odhan jiray mujadidku waa ibnu baz walaysa fi hada shay faqad yajtamicu fi lcasri waaxid akar min mujadid casriga qura waxaa ku kulmi kara mujadid qura in ka badan ayaa ku kulmi karta waxaynu leenahay ina ahla alxadiidi wasunna talaqahu diina biliqtidaai walihtidaai walitibaac calaa basira diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey ayaa ay la kulmeenay qaateen iyadoo camalkooda uu yahay aliqtidaa inay ku dayaan rasuulka alayh salaatu wasalaam iyo saxaabada oo hadyigooda ay ku hanuunaan oo ay raacaan calaa basira iyagoo garanaya waxaanay raacayaan ee dadkan ay usii sheegayaan inuu yahay wixii tarikadii iyo dhaxalkii uu ka tegay nebi maxamed calayh salaatu wasalaam dadka uma qaybin inaan dhaxalaan nebi maxamed ka tegin dhaxalkii nebi maxamed uu ka tegey ayuunbaa dadka waxa weeyaan ay u qaybinayaan faqad akhaduu diina can ilcuduuli siqaat bidaliil waxa diinta ay ka qaateen bisanadi saxiixi lmuttasil kuwa siqaada ah ee cuduusha ah waxyigu wuxuu ku soo degey jibriil ayaa ilaahi subxaana watacaala ka keenay jibriil wuxuu soo gaarsiiyey nebi maxamed calayh salaatu wasalaam wakadalika waxa nebi maxamed saxaabadaa ka maqlay taabiciintii baa ka maqlay saxaabada atbaacu taabiciin wahaakada xataa wasalat ileyh ilaa waxa weyan aynu soo gaadhay inta markaa sanadkeedu uu saxiix noqdo ee ka sugnaata dadkaasi aynu tilmaamayno ayuunbaa diintii xaqa ahayda ama waxa weeyaan dadka bidac iyo muxdathaadka diin ka dhigtay faasaaniduhum maqtuuca calaa waadici manaahijihim wa muasisii mixalihim walihada tacadadad manaahijuhum fi talaqi diin wkhalaطuu fi wasaa'ilihim waasaalibihim xataa taqaطacat bihim subl afar baan idin sheegaya afar axad ahli اlcilm oo min almutaqadimiin ah oo soo gaadhay abnaau taabiciin aimadu ay ka soo wariyeen oo tilmaamaya waxay ku kala duwan yihiin ahlu الsuna wa ahlu اlbidca waxay ku kala duwan yihiin buu tilmaamaya waxaa asar kaa warinaya alimaam cabdالlahi ibnu axmed fi kitaabi الsuna daara qudnina waa wariya fi kitaabi صifaat albayhaqina fi asmaaءi wصifaat بسنده إلى عباd بن العwام عباd بن العwام wuxuu leeyahay qadima عalayna شhrيك بن عبد اللh waxaa noo imi شhrيك بن عبد اللh wa alقاضي faqulna lah ya abا عبد اللhi إna عindana qوما min المعتزلة waxaa halkan nala jooga abu cabd اللahi ow qowم معتزilada kamida yuنkiruuna hadi الأحاadيث xadiidka rasuulka alayh salatu salam waa inkirayaan oo uu kamid yahay ina allaha yanzilu ila samaai dunya xadiidkaasoo kale waa inkirayaan iyo xadiidka uu leeya rasuulku ina ahla aljanati yarawna rabbahum ahlujannuhu rabbigood waa arki doonaan intaanu jawaab kale isiin buu leeyahay faxadaanii shariiku binaxwi min casharati axaadiis fi hada ilaa toban xadiis oo ka hadlaya nuzuulka nuzuulka ilaahiga ee fii kuli leyla dhaca iyo ru'yat lmu'miniina rabbahum yowma alqiyaama ayuu ii sheegay buu leeyihi dabeetana wuxuu yihi cibaaradan dahabiga ee qiimaha badan wuxuu yidhi ama naxnu faakadnaa diinana can abnaai taabiciina an asxaabi rasuuli illah anagu diintayadu sanad xidhiirsan bay leedahay oo waxaanu ka qaadan abnaau taabiciin taabiciintii ka qaatay saxaabadii saxaabada rasuula ka qaatay rasuulkao jibriil u keenay jibriilo ilaahay buu ka keenay macnaa diintaydu waa mid xagga ilahay ka timi marka sanadkeeduna waa mutasilkaa fahum can man akaduu iyagu waxaanay aaminsan yihiin xaggee bay ka keeneen minayna akhaduu yani waa faasil kala saari kara waxa weeyaan qofka ahlulxaqa ee sunadii rasuulka alayh salaatu wasalaam haysta iyo qofka haysta shay muxdatha waxa weeyaan muaya mugayara hadihi xujatu liahli lxaq cala kuli aa'if wa cala kuli fard waa hordhigayaan ha hada diinuna waxaanu aaminsannahay waxaanu leenahay qaala allahu qaala rasuulu saxaabaduna saasay u fahmeen waxaanu saas oo kale ku tilmaamay sunadii saasaan le sidaan u cibaadaysanayno ida kunaa nusalli aw nasuum aw naxuj aw natasadaq daliil baanu keenayna waida kunaa nadcu ila llahi tabaaraka watacaala addacwa ila allah manhajka ay maragta iyo qaabka ay u soconayso waa inaan daliil uga keeno manhajkii rasuulka alayh salaatu wasalaam iyo kii saxaabada cid kastana su-aashaasaa la weydiinaya caman akadta diinak diintaada yaad ka qaadatay culimaduna cinda ahli sunnati waljamaaca qiimo weyn bay leeyihiin caman akadta diinak diintaada yaad ka qaadatay culimaduna cinda ahli sunnati waljamaaca qiimo weyn bay leeyihiin waa mujadiduuna limacaalimi hada diin laakin lama yidhahdo muasisuun mujadid baa la yidhahdaa yani nin baa sunada nashrinaya oo faafinaya jamaacana mu asaasin wax kalena muu samayn sunadii rasuulka alayh salatu salam u dadka u sheegay waana nin mujtahida weeyaan oo calaa sunati rasuuli ilahi ku sugan mujadid baa loo yaqaanaa walaa yuqaalu lahu muasis culimada ahli sunna waljamaca waa ixtiraamaan cilmigana waa ka qaataan oo waxa weya yuzaaximuun rukaba ahli lcilm ahlilcilmiga ayay hor fadhiistaan oo ay u sabraan oo ay ku dulqaataan iyagoo waxa weyaan aan da eegahayn oo wax kalena aan eegahayn ahlulcilmiga waa alwaasita bayna allahi wa bayna khalqi ilaah iyo khalqiga ayay ahlucilmiga udhexeeyaan lakin sidee bay ugu dhexeeyaan waa in la baryaaba la waa fi tabliiq xaqi ilaahay uu soo dejiyey ayuun ba ahlucilmigu dadka waxa weeyaan ay gaadhsiinayaan sidaasi awgeed ahlu sunna waljamaca waxay aaminsan yihiin culimadu aaxaadu ahlilcilmi iyo afraadu inaanay macsuumiin ahayn yukhtiuun wa yusiibuun culimadu xaqa waa asiibaan waana khaldamaan ninka caalimka ah yaclamu shayan wayajhalu shayan fawqa kula dii cilmin caliim waxna waa og yahay waxna waxa waa ka maqan waxaa ka maqani maaha wax diinta ilaahay kamid oo lumay laakiin caalim kale oo min culamaai ahli sunna waljamaaca ayaa haya alxaqu qad yatafaraqu fiihim waxaa laga yaabaa xaqi inuu ku kala qaybsan yahay oo cilmigii midba inuu hayo laakin laa yakruju canhum xaqu kama baxo oo suurtagal ma aha in xaqii fara maran dhammaantood ay iska soo istaagaan oo xaqi waxa weeyaan meel kale uu maro waxa marka ahlu sunna waljamaaca ay isticmaalaan tilka alcibaara almashhuura ee imaam malik raximah llahu tacaala uu yihi kullun yuukhadu min qawlihi wa yurad hadalkiisa waxna waa laga aqbalaa qof qof dadka marka loo eego weye waxna waa laga qaataa waa wixii xaqa waafaqa alkitaab wasunna waxna waa laga radiyaa qofka ihaa markaa dadka oo dhan hadalkooda waan wada radinaya kullahum oo qofna waxa weeyaan qof xaq hayaa maba jiraba xataa anigana ku dhaho de waa qof ictiqaadi xaqi inuu lumay waa bailkaas xaquna lumi maayo ilaahay baa xifdinaya inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun ilahay wuxu hi annagaa diinta soo dejina waanaan ilaalinayna qofka yidhaahda dadku xaq bay ku wada taagan yihiin oo qof la odhan karo baatil baad samaysay ama baatil baad tir ama baatil baad aamintay ma jirana kaasina waa qalad dadkuma macsuumiinba yani waxa weeyaan wax allaale waxay ku hadlayaan waa wax qur'aanka oo kalaamya la kalaamu rabbi alcaalamiin ayaa ilaahay ku sifeeyey annahu laa yatihi bail min bayni yadayhi walaa min khalfi kalaamu rasuuli rabbi alcaalamiinna inuu xaq yahay ilaahay baa tilmaamay ilaahay subxaana watacaala waxa uu yihi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa ama basharka iyo dadka kale wuxuu yihi nebi maxamed alayh salaatu wasalaam kullu ibni aadam khata wa khayru lkhaطaa'iina tawaabuun xadiidka sanadkiisu waa xasan ibni aadamka o dhami waa khaldama yakhtiuun khalad waa ka dhaca laakiin waxaa u khayr badan kuwada toobadkeena ilaahay subxaana watacaala miyaanu odhan yaa cibaadii inakum tukhtiuuna bileyli wاnahaar wa ana akfiru dunuuba jamiica fastakfiruuni akfir lakum addoommahaygow har iyo habeenba waad gafaysaa yani lastum bimacsuumiin laakiin dunuubta waa dhaafaaye gafka iyo khaladka idinka dhaca ha ku adkaysanina itaqu llaha ayuha albashar ilaahay ka baqda subxaana watacaala waxaa khaladka idinka dhaca ha ku adkaysanina shaydaanku yaanu idin luminin ilahi ba subxaana watacaala waxa uu ku yihi fi lqur'aani alkariim falaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yaguranakum bilahi algaruur war nolosha adduunya yaana idin degin min ajli maslaxatin dunyawiya diintaada ha uga tegin oo baatil ha uga adkaysanin sidaas oo kale shaydaanku yaanu ku degin wax baatila ayuu xaq kaaga dhigaya markay ku cadaatana dhinac kalu kaaga soo wareegay oo wuxuu ka odhan waa lagugu qasli doonaa ma waxaad intaasi soo wadaleed maanta ku yar iska odhan doontaa waa baatil oo xaq maaha oo aad iskaga hadli doonta iskaga adkaysa buu ka odhan doonaa waxa weeyaan in lagugu qoslo oo aad ceebowdo naar baa kuu dhaanta buu wallahi kaa gaadhsiinay oo khalqiga qaarkood uu ka gaadhsiiyey oo waxa weeyaan taasi ay sababtay inay halaagsamaan oo ilaahay subxaana watacaala ay kaga fogaadaan ama ahlu sunnati waljamaaca waxaa manhajkoodu uu yahay in ahlulcilmiga iyo dadka kaleba iyagu ikhtiuna wayusiibuun wixii ay asiibaan waa laga qaadanaya wixii kalena waxa weeyaan yani laa yuqbal yurad man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa rad ayaa ku dabaqmaysa cawda ilaa nisbi salafiya waxaynu tilmaanay salafiya inay tahay in salafkii oo ummadan qeybteeda hore loo nisbo sheegto oha kuwaasan aan wadadoodii hayaan talo goormay bilaaban mataa badaat hadihi nisba laa salafiya shay jadiid oo cusubba oo beryo dhaweyd waxa weeyaan bilaabmay waa laga yaabaa dad fara badan maqalkeedu inuu ku cusub yahay laakiin alkutub almawjuuda fi khazaain اkutubi wاlmaktabaat ayaa waxaa adkaa ka taagan oo ka buuxa hadihi nisba inay tahay nisbatun qadiimatun asiila oo hadihi nisba ay jirtay walam yakun hunaaka calى wajhi اlardi ayu jamaaca min aljamaacaat iyadoo jamaaco jamaacaadka maanta jiro kamida aanay jirin ayaa annisbatu salafiya ay jirtay fasmac maci hadihi aqaawiil bal ila dhegayso aqwaashan kutubu taraajimi warijaal qaimadu ay ku qoreen inay jireen fi zamaani alqaadim waalcahdi alqadiim dad u nisbo sheegan jiray ila salafi uma ila salafi lumma oo odhan jiray naxnu salafiyuuna walaa gadaadata fi dalik wuxuu lehy shekh islam ibnu taymiya raximah llah waxaa loo nisbayn karaa salafka manhajka oo almanhaj salafi baa la odhan karaa caqiida loo nisbayn karaa alcaqiida salafiya la odhan karaa shaksiga wadadooda maraa loo nisbayn karaa waxaa la odhan karaa fulan asalafi walaa cayba fi dalik wuxuu lehy shekh islam ibnu taymiya raximah llah waclam anahu laysa fi lcaqli sariix walaa fi shayin min anaqli صaxiix ma yuuji mukhaalafata ariiqa salafiya ogow buu ihi kuma jira caqliga caafimaadka qaba ee hawadu aanay bukaysin iyo shubahaad iyo naqliga sugan alaayaat walaxaadiid iyo alaahaar lmanquula can salafi hadi lumma wax keensanayo mukhaalafata ariiqa salafiya in la khilaafaha ariiqa salafiya ariiqa salafiya waa muwaafiqa lilcaql asariix caqliga caafimaadka qaba way waafaqsan sidaas oo kale naqliga saxiixa isagaabay ku binaysan tahay aariiqa salafiya alxamawiya alkubraa safxada saddex iyo lixdan imaamu dahabi wuxuu yihi isagoo ka sheekeynaya tarjamada shekhulislaam ibnu taymiya walaqad nasara sunata almaxda waariiqa salafiya wuxuu u gargaaray shekhulislaam sunada badaxa tirana bidcaana ku jirin waariiqa salafiya iyo wadada ah in la maro manhaj iyo sabiilka ay mareen salafu hadi alumma alcuquud duriya safxada boqol iyo saddex iyo soddon hadihi nisba waa nisba qadiima oo horeysay ceebna ma laha qofka idhaariya war ma ceeb buu leeyahy qofka yidhaahda kitaabka iyo sunadan raacaya sida abubakr iyo cumar ay u raaceen hal fii kalaamihi cayb hal fii kalaamihi yani ma yuji mukhaalafata diin illah hal fii kalaamihi ma yufariq bayna alumma hal fii kalaamihi bidcatu muxdata ma fii kalaami yani hadihi alashya almadkuura kulaha laysat fii kalaami wuxuu leeyahy sheekha qoray kitaabka lalaha alxuja fi bayaani almaxaja culimadii qarnigii shanaad buu kamid ahaa maantana waxaynu ku jirnaa qarnigii shan iyo tobnaad sooma wa min culamaai qarni alkhaamis toban qarni ka hor weeyaan toban qarni ka hor ayaa hadalkan ule bal u fiirso wuxuu leeyahy lima kana min shicaari ahli الsuna wاljamaaca itibaacu salafi الsaalix wa tark kulu ma huwa mubtadacu wamuxdas ahlu suna waljamaca waxaa shicaarkooda kamida boorka weyn ay sfardhigaan ay muujiyaan in la raaco asalaf الsaalix wa min culamaai اqarni اkhaamis wey wa tarkuhum kula ma huwa mubtadacu wamuxdas iyo inay ka tagaan shay kastoo mubtadaca yani diinta lagu soo daray min gayri daliil faman ankara اlintisaaba ila salafi wacaada qofka inkiray salafka loo nisbo sheegto ila almanhaj salafi ama la yidhaahdo ana salafi oo ceebeeyo arrinka noocaasiya yuraddu qawluhu wayunqadu kalaamu hadalkiisa waa la radinaya waana la baadinayo yani oo lama aqbalayo imaamu sancaani wuxuu leeyay waa saaxib kitaab lansaar waxa ilaahay u waafsaday sanadkii shan boqol iyo labiyo lixdan hijri inta qarni ee kasoo wareegtay waxaan malay inay tahay mid waadixa fii kitaabi lansaar wuxuu ku leeyahay juska saddexaad safxada laba boqol iyo iyo labiyo toddobaatan asalafiyu bifatxi siin siinka marka la kordhigayo wallaab asalafi asalafi ayaa markaa uu ka ixtiraazaya iyadu macno kale ayay leedahay wa fii aakhiriha alfa waxaana u dambeeya fa ama xagga dambe kaga jirta hadihi الnisbatu ila salaf waاntixaalu madhabi waa abtirsasho lagu abtirsanayo oo loo nisbo sheeganayo salafu hadi lumma ummaddan waxa weeyaan dadkeedii hore ee wanaagsanaa ibnu lasiir sheekha la yidhaahdaa wuxuu leeyahy kitaab la yihahda allubaab fi tahdiib اlansaar oo uu ku tahdiibinayo kitaabkaasi oo qoray sancaani ee alansaar la yidhaah hadalkaas sancaani markuu sheego wuxuu odhanaya raximah llah wa curifa bihi jamaca kooxa dhan oo dadka kamid a ayaa asalafiyuuna la odhan jiray bu leey oo asalafi waxa weeyaan caan ku ahaa oo nisbada noocaasiya lahaa ibnu naasir diin dimashqi isaguna waxa uu leeyahay raxmat llahi calayhi wsalafiyu bilfatxi abubakr cabdiraxman ibni cabdillaahi wey ninkaasaa salafi la odhan jiray samica abalfutyaani rawafi wakada man intasaba ila salaf qofka salafka u nisbo sheegtana sidaasoo kalea la yidhahda ee ninkaasoo quri ma aanu lahayn abu isxaaq ilbacburi sheekh la yidhahda jiray min culama alqarni saabic xiina su'ila can nisbati salafi markii la weydiiyey nisbatu salafi walatii kaana yaktubuha bikhati taasoo uu ku qoran jiray kitaabkiisa oo odhan jiray abu isxaaq albacburi alkhaliil salafi saas ayaa ku qoran jiray oo min culamaai alqarni saabic waxa uu yihi markii arrintaasi laga wareystay maxaad uga jeeda waa nisbatun ilaa ariiqi salaf manhajkii salafka ayaan u nisbo sheeganayaa buu yihi kadalika waxa weeyaan imaamu dahabi markii uu sifeynayo ibnu salaax sheekha la yidhaahdo iyo daraqubni labadaba wuxuu ku tilmaamay inay salafiyiin ahaayeen kaana salafiyan xasuna alictiqaad buu leeyay ibnu salaax marka uu ka waramayo wahaakada waxa weeyaan kalaamka aimadu aad iyo aad buu fara baday sheekh maxamed khaliil ilharaas wuxuu leeyahay kana ibnu taymiya yusami nafsahu huwa wa asxaabu bisalafiya ibnu taymiya wuxuu la isku magacaabi jiray isagii asxaabtiisa bisalafiya oo ahlusunna waljamaca wayactarif bianahu mubtadicun la mubtadic wa ana ariqahu ariqatahu hiya ariqatu salaf min asaxaabati wataabiciina wa aimati lislaam sheekh ibnu baaz raxmat ullahi calayh ilahi subxana watacaala ha u naxariisto waxaa la weydiiyey alfirqatu naadiya waayo su-il can hada su-aal casrigan aynu ku nool nahay man hiya alfirqa naadiya faqaala shaykhu raximah llah hum salafiyuun wa kulu man masha cala ariqati salaf firqa naadiya waa salafiyiinta oo ayaa ahde ma dad mucayaniinaba oo qolo goomiya ama wadan goomiya ama shicaaraad goomiye leh waa qof kasta oo manhaju salaf raaca wey wadadoodii mara kuwaasi ayaa ah alfirqatu naajiya ayaa uu leeyahay sheekh ibnu baz raximah llah waxaynu kusoo gabagabaynaynaa hadalka uu leeyahy shekhu islam ibnu taymiya raximah llah laa cayba calaa man adhara madhab salaf waintasaba ilayhi waxtaza ilayh bal yajibu qabulu dalika minhu bilitifaaq qofka madhabu salaf idhaariya dhahdo waar diinta haloo fahmay sidaa ufahmeen haloo qabsado siday u qabsadeen oo u nisbo sheegto o yidhaahda ana salafi wactadaa ilayh waxa weeyaan ceeb ma leh bal arrintaa in laga aqbala ayaa waajiba bu leyahy shekhu islam ibnu taymiya bilitifaaq faina madhaba salafi laa yakunu ilaa xaqa madhabka salafku xaq mayna baatil ma noqdo waa kitaabkii iyo sunadii ilaahay subxaana watacaala nebi maxamed uu waxyooday fain kaana muwaafiqan lahu fi zaahiri walbatin dadka qaarkood baa laga yaaba inay ihahdaan oo dad baa iska sheegan kara salafiya aanay ka dhab ahayn oo qalbigooda wax kale ku aaminsan inaga taasi inooma taalla walaalkayow haddii salafiyada uu sheeganayo qofkiiyo manhaj ahlusunna u nisbo sheeganaya uu ka dhab yahay oo waafaqsan yahay fi daahiri walbatin qalbiga iyo dushaba uu ka waafaqsan yahay fahuwa bimanzilati lmuumin aladi huwa cala alxaqi batinan wa zaahira wuxuu la mid yahay muuminkaa iyo muslimkaa islaamka u nasbo sheeganaya ee xaqa ku toosan qalbi ahaan iyo daahir ahaanba wain kaana muwaafiqan lahu fi daahiri duna albatin haddii manhajkan uu nisbo sheeganayo dushun uu ka waafaqsan yahy oo u nisbo sheeganayo laakiin qalbi ahaan aan u waafaqsanayn fahuwa bimanzilati munaafiq buu leyahy shekh islam ibnu taymiya waxa uu la mid yahay un munaafiqa u nisbo sheeganaya islaamka fatuqbalu minhu calaaniyatu wa tu'kalu sariiratu ila allah waxa uu inoo sheegtay baynu ka aqbalayna ilaa wax kale uu muujisanayo waxa uu qarsanaya qalbiga u ku haystana ilaahay baynu u daynaynaa fainaa lam nu'mar an nanquba can quluubi nnaasi walaa nashuqa butuuna innaga laynama falin dadka quluubtooda inaynu baadbaadno iyo inaynu jeexno wax weeyaan butuuntooda waxay ku qarsanayaan aynu ogaano waxa haddaba walaalayaal isweydiinle limaada kanat الsalafiyatu hiya alxaq maxay xaqi u noqotay ijmaalan baynu marka hore u tilmaanay waxaanu leenahay waxay xaq u noqotay liannaha mutabicatu limanhaji salaf salafiyada xaqa ay waxay raacsan tahay manhajkii salaf wa manhaju salafi laa yakunu ilaa xaq manhaju salafna xaq mooyaane wax kalama noqdo maxaa u daliila haddaba kitaab iyo sunno garanayo ilaahay raacayna yidhi waxaa layna weydiin karaa qoladan saddexaad ood daba dhigaysaan selaf selaftaad haysaan xageebaad ka keenteen iyaga yaa idin yidhi raaca oo idin yidhi waxa weeyaan ku dayda oo kitaabkiiyo sunnada daba dhigayaa idinku yidhi waxaynu leenahay manhaju salaf inuu xaq yahay in iyaga la raacaana inay waajib tahay waxayna tusinaya kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka alayh salaatu wasalaam iyo aahaarta saxaabada iyo aimat lislaam iyo caqliga waxa weeyaan sariixa iyo fitrada saliimka intuba wayna tusinaya bal dhowr aayadood baynu soo qaadana culimadu ay u daliishadeen in waxa weeyaan kitaabka iyo sunada la raaco iyadoo intaa lagu daraya in loo raaco loo fahmo siday u fahmeen dadkii hore wanaagsana suurat lfaatixa mar walba waynu akrina salaad kasta waynu ku tukanaa soo ma ilaahi subxaana watacaala akhirkeeda muxuu ku yiri ihdina siraata mustaqiim mustaqiim baan muuminiin jidka toosan ilahu nagu hanuuri jidka toosan waa maxay waa alkitaabu wasun waa kitaabkiiyo sunnada laakiin qof baa laga yaabaa inuu isleeyahay jidkii toosnaa baad maraysaa xaqiiq ahaana aanu marahayn qof baa laga yaabaa inuu sheegto jidkii toosnaa inuu maraya aanu marahayn arrintii lagu kala baxayo dadka lagu kala sooci lahaa ayaa ilaahay uu tilmaamay o wuxuu yihi siraata aladiina ancamta calayh jidka kuwii aada u nicmaysay ilaahay alkitaabu wsuna calى fahmi slf miyaan ahayn ihdina siraaط mustaqim siraaط mustaqiim huwa alkitaabu wsuna siraaط aladiina ancamta calayhim hada hadyu slf idan yutabacu alkitaabu wsunatu calى fahmi salafi hadi اluma kadalika waxa weyan ibn اqayim raximah اllahu tacaala aayaddaasi qur'aanka aynu tilmaanay isagoo ka hadlaya wuxuu leey fakulu man kana acrafa lilxaqi waatbaca low kana awlى bisiraaط mustaqiim qof kastoo xaqa u aqoon badan oo u raacitaan badani isaga ayaa u mudan jidkii toosnaa mid maraya inuu yahay walaa rayba ana asxaaba rasuuli lahi hum awlaa bi hadi sifa shakina kuma jira saxaabada rasuulku sifadayna iyagu u mudnaayeen saxaabada rasuulka xaqa macid baa ka taqaanay hal hunaaka kaana yani waaxid aclam minhum waacraf lahum biaq bilxaq aw atbac minhum qof xaqa uga aqoon bandaa ama uga raacitaan bandaa ma jirin walaa ma jiraan filaya muslim oranaya saxaabada rasuulka alayhi salaatu wasalaam cid baa ka cilmi badnayd kana mutaabaco badnayd wuxuu lehy shekh islam ibn taymiya raimahlah sheekh ibn اlqayim raximah llah walihada fasira walihada fasara salafu asiraat almustaqiim waahlah biabi bakrin wacumar waasxaabi rasuuli illah salafku aadilama kuwa kamida aayaddaa markay fasirayeen siraat aladiina ancamta calayhim iyo jidka ilaahay tabaaraka watacala u le wa ana hada siraati mustaqiima waxay dhaha siraat lmustaqiim miyaad garanaysaan waa abu bakr iyo cumar iyo asxaabu rasuuli illah saasuu le ibn qayim raximah llah marka alkitaab wsunna iyo sidii ay u fahmeen ay u barteen ay ugu camal faleen salafku hadi uma ayaa aayaddu ay xambaarsan tahay maxaa salafku hadi uma loo daba dhigaya lanna kulan yaddaci waslan bileyla khawaarij muctazilada shiicada asuufiya arawaafi jamiic nnaas waxay leeyiin naxnu calى alkitaabi wاsunna laakiin maxaa kala saaraya siraat aladiina ancamta calayhim wa abu bakri wacumar wa asxaabu rasuuli illah ridwan اllahi alayh waxa kale ilahay fi qur'aan اkariim uu ku yihi wالsaabiquna اlawaluna min almuhaajiriina wاlanصاr wاladina اtabacuuhum bixsaan radia allahu canhum waraduu canh asaabiquna alwaluun min almuhaajiriina wاlanصaar waynu garanaynaa qolo kale ayaa la sheegay wاladina tabacuuhum bixsaan kuwa wanaag ku raaci weeyaan ba la yihi marka ilaahay subxaana watacaala ma odhan itibaacu اkitaab wاsuna ee qura soo ma aragti itibaacu kitaab wاsuna wtibaacu asaabiqiina alawaliin min almuhaajiriina walansaar oo kitaabkii sunada aan ka hor imanahay oo aa sidii xaqa ahayd in loo fahmo loo raaco marka ilaahay subxaana watacala isaga ayaa qur-aankiisa ku tilmaamay salafu hadi umma in la raaco cidda raacdana way ku ammaananto radia allahu canhum waraduu canhu ba li ilaahay salafka iyo ciddii raacdaba raalli buu ka yihi wax ilaahay ay kaga raalli noqdaan oo abaalmarinana ilahay agtiisa waa ka heli doonaan waacadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaar khaalidiina fiiha abada dalika alfawz alcadiim ilaahay tabaaraka watacaala rab lbariya wuxuu ammaanay man itabaca khayra albariya khalqiga kuwa u khayrka badnaa cidda raacda فعلم أنهم إذا قالوا قولا فاتبعه متبع أنه يكون محمودا ولا يكون مذموما وأنه يستحق الرضوان من الله تبارك وتعالى waxaa halkaa markaa ka cadaatay qofka haddii qowl ay yidhaahdaan raaca inuu qofkaasi yahay qof mahadsan oo amaanan inuu yahay qof mutaysta ilahi subxana watacala inuu raalli uu ka noqdo walaw kaana itibaacuhum laa yatamayazu can gayrihim lam yastaxiq isanaa ridwan haddii raacistoodii raacistoodii kala la raaca ay isku mid tahay dee raacistooda qofku ammaan iyo raalliyaanshaha ilahay inuu ku helo kuma mutaysteen waxaa kaloo ilaahay u yihi ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu maca saadiqiin kuwa muminiinta ilaahay ka baqda wakunuu maca saadiqiin saadiqiinta la mac noqda la caqiido la noqda la manhaj noqda iyaga raaca man hum saadiquun qiila maca asxaabi rasuuli illahi sala اllah alay wasalam maca muxamadin wa صaxbihi ayaa saadiqiinta lagu fasiray wa hada cabdullahi bni cumar min asxaabi rasuuli illah saadiqiin markuu fasiraya wuxuu leeyahi maca abi bakrin wa cumar manaa abubakr iyo cumar saxaabada inta kalena waa ku daba jira waa labadii u fadli badnaa weyi kuwaasi la mac noqda ma hadihi lmaciya ma maciyat ljasad baa jid ahaan ula jooga miyaa macnuhu de taas suurtagal ba umaha dadka dambe saxaabada imika waa wada dhinteen midna adduunyada kama joogo hadihi lmaciya waa maciyat lictimaam wey bimacnaa ku dayda weeyaan oo raaca kunuu maca saadiqiin ee itamuu bihim ku dayda oo manhajkooda maraya macnuhu u dhacaya sidaas oo kale ilaahay subxaana watacaala waxaa cadaab uu ugu goodiyey qofka jidkooda mid aan ahayn mara ilaahay muu oranoo qura qofka rasuulka alayh salaatu wasalaam khilaafa ciqaab buu mutaysa ilahay wuxu uhi qofka rasuulka khilaafa jidkii salafka midaan ahayna mara ciqaab buu mutaysa labadaasina waa mutalaazimaan way isku xidhayno ma kala hadhayaan oo qofku mar haddii rasuulka uu khilaafo alayh salaatu wasalaam kuwaana wadadooda wuu khilaafay waayo wadada oo sunada rasuulka ayuu baxay walaa yumkin qofku inuu sunada rasuulka raaco ilaa can ariiqin waa iyaa ina soo gaadhsiiyey sunada rasuulka hum iyaga ina soo gaadhsiiyey yaa u cilmi badan yaa fahamkeeda haya iyaga ayaa haya laa yumkinu axada an yatabica sunata rasuuli lahi sala la alay wasalam ila can ariiqihim iblaagan wa fahman wa tafsiiran ayaa qofku u baahan yahay salafka hadihi lumma markuu doonayo inuu raaco sunada rasuulka alayh salaatu wasalaam sida awgeed ba ilahay wuxuu yihi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmuminiin nuwalihi ma tawala wanuslihi jahanam wasaat masira qofka rasuulka khilaafa yushaaqiq rasuul yani khaalafa rasuul iyadoo xaqi u cadaaday min bacdi ma tabayana lahu lhuda yani haddii kale waa macduur bijahlihi waytabic gayra sabiili muminiin baa laga daba keenay muminiinta jidkooda midaan ahayna mara nuwalihi ma tawala wanuslihi jahanam wasaat masira cadaabka iyo waciidka noocaasi baa sugaya wuxuu ibn lqayim leeyahi raximah llah aayadani walaayatu qaranat bayna mushaaqati rasuuli waitibaci gayra sabiili muminiin fi istixqaaqi idlaali wa salyi jahanam aayaddu waxay xidhiidhisay in mushaaqada rasuulka alayh salaatu wasalaam khilaafka la khilaafo sunada rasuulka sunada rasuulka alayh salaatu wasalaam khilaafka la khilaafo jidkii salafka midaan ahayna la maro labadaasay xidhiidhisay inay labadaasi isugu imanayaan in qofka labadaasi khilaafaa uu yahay mid la lumiyey isla markaana naarta jahanama lagu gubi doono walciyaadu billah haddaynu eegno sunada rasuulka alayh salaatu wasalam waxaynu helin axaadiis fara badan oo iyaduna ishaaraysa in salafku hadi lumma min asaxaabati wataabiciina lahum bikhayrin wa ixsaan in iyaga la raaco lagu daydo inay waajib tahay oo aan la odhanay kitaab wasuna oo qura ee calaa fahmi salafi hadi lumma la raacinayo waana halka firaqu hadi lumma ay ku kala baxayaan kitaabun wasuna inta laleeyahy weli waa laisku rarayi calaa fahmi salafi hadi lumma marka lasoo gaaro ayaa la kala baydhaya waaxid calaa fahmi fulan wa aakhir calaa fahmi callaan وآkر يعني على فهم ثاني وثالث والرابع والخامس وآkر على فهم السلف halkaas ayaa markaa lagu kala hadhaya wuxu hi rasuulkeenu عalيه الصلاaةu وaسلام sida bخaarي msلم ba ay wariyeen khayr الناasi qrني ثuma الذiina ylunahم ثuma الذiina ylunahم dadka waxaa u khayr badan kuwa qarnigaygan jooga kadib kuwa ku xiga kadib kuwa ku xiga intaa kadib maxaa dhici doona ثuma yزiء qوم تsبق شhahaadaة أxadهm yمينa وyمينه شhahaadaة dad been ku dhaaranayo xaqa khilaafaya iman doona fi riwaaya uma yabshu kadib beentaa faafi doonta beenta ilaahay baa xataa been laga been abuuran doona rasuulka alayh salatu salaam laga been abuuran doona marka quruuntii faadilkaa in la dhaafo dadka ayaa isku been abuuran doona midba ka kale beenu ka sheegi doona hada alxadiid waxa uu tusinaya alquruun almufadala athalaat inay wax khayriye la idhaha ku sifaysnaayeen khayriyadaasima midabkooda iyo quruxdood iyo dhererkood iyo xoogood xoolahooda ayaa khayrkuu ka yimi ma xagga maalkooda ayuu ka yimi ma xagga qabaa'ilkooda la ma xagga lugaadkooda la hadi khayriya waa khayriyat diin wey khayriyada xadiidku uu sheegay waa khayriyat diin faman itabacahum xasala cala hada alkhayr qofka raacaa khayrkaasi ayuu helaya waman lam yatabicahum wakhaalifahum faatahu hada alkhayr qofka aan iyaga raacin oo khilaafana khayrka noocaasi ayaa dhaafaya xadiid kale waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu yihi maruu ka warramay in khilaaf badan rasuulka dabadi uu iman doono khilaafka dadkaa iskhilaafsan wixii lagu kala saari lahaa ayaa rasuulku u ka warramay wuxuu yihi facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa alraashidiin almahdiyiin min bacdi tamasakuu biha wacaduu calayha binnawaajid wayaakum wa muxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala rawahu tirmidi wabnu maaja wa abu daawuud wakayruhu wuxuu lehy rasuulku qofka idinka mida sii noolaado rasuulku markuu dhinto wuxuu arki doonaa iskhilaaf ummaddu waa iskhilaaftay diintiina la isku qabsaday ilaahay bay ummadda islaamku ay isku qabsatay oo qaarkood ay leeyihin waxa weyan ilaahay meel walba waa jooga qaarkoodna ay leeyihin ilahay waa inaga sarreeya ilaahay tilmaamaha wanaagsan buu leeyahy qur-aanka lagu sheegay qaarkood ay leeyihin ma laha qaarkood ay leeyihin ilahay subxaana watacala waxaasuu xukumay qaar ay leeyihin muu xukumin waa iskhilaaftay ummaddu waxaa rasuulku uu noo tilmaamaya khilaafka wixii lagaga bixi lahaa inuu yahay atamasuku bisunati wa sunati alkhulafaa alraashidiin in sunadiisa la qabsado wana bisalafku hadi umma in la raaca aanu waajib ahayn muxuu rasuulku ora waa sunadeeda qabsada wa sunati alkhulafaa alraashidiin muxuu u daba dhigaya rasuulku alayh salaatu wasalaam waayo qof waliba wuxuu sheegan karaa sunada rasuulka inuu haysto isagoo wuxuu doona aaminsa wuxuu doona samaynayo laakin waxaa la eegaya sunadii rasuulka ma u haystaa siday kuwaasi u haysteen hadduu haysto waa sax haddii kalena inaanu sunadii haysana sheegasho ay tahay ayaa caddaanaysa wuxuu lehy imaamu shaatibi raximahullah isagoo xadiidkan fasiraya faqarana calayhi salaam kamaa tara sunat alkhulafaa araashidiina bisunati wa ana min itibaaci sunati itibaacu sunatihim waxaa rasuulku uu sunadiisii la xidhiidhiyey sunadaa lala soo dariyey ee yani qofku doonaya ilahay inuu ugu dhawaado rasuulkuna aanu samayn iyaguna aanay samayn salaf hadi umma alkhulafaa araashiduun waman tabicahum inay tahay mid taa ka duwan laysa minha fi shay oo aana waxba kaga sugnayn sunadii rasuulka alayh salaatu wasalaam iyo sunat alkhulafaa araashidiin oo ay tahay in laga digtoonaado dadkana waxa weyaan looga digo maxay tahay buu leeyay sababta haddaba sunada rasuulka sunat alkhulafaa loo daba dhigay liannahum radia allahu canhum fima sanuu ima mutabicuuna lisunati nabiyihim calayhi salaam nafsaha waxaa khulafada iyo saxaabada ka sugnaada laba arrimood ka bixi maayo inay wax rasuulka ay ku raaceen oo sunathm waafaqat sunat الnabiy alayh الsalaatu wasalaam wa ima mutabicuuna lima fayhum min sunatihi fi ljumla wاtafsiil ama waxa ay raaceen wixii ay ka fahmeen sunada rasuulka maha wax iyagu ay ikhtiraaceen ama suno cadoo dadka kalena ay la fahmi karaan ayay raaceen ama suno dadka kale sidii saxda ahayd aanay u fahmahayn oo fahamkeedu uu daqiiq yahay ayaa iyagu sidii saxda ahayd ay u fahmeen wuxuu leeyahi raximah الlah calى wجhin yakfى calى gayrihi mil la zaa'ida calى dalik xadiidkani wuxuu inoo cadaynaya xaqiiqatan itibaac manhaj salaf iyo xujiyatu waayo rasuulku saa aragta sunadiis iyo sunat khulafaa araashidiin buu xidhiiri sunat khulafaa araashidiinna waa fahmu salaf fadala calaa ana alislaama laa yufham ila bimanhaji salaf islaamka saxda ah sidii salafku u fahmeen mooyaane si kale inaan loo fahmi karin buu ina tusiyey waxaa rasuulku alayh salaatu wasalaam sunadiisa iyo sunat khulafaa oo hadyi salafa uu ka dhigay mid qura markuu yihi caduu calayha binawaaji falaa yaftariqu kitaabu llah wa sunatu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam wa hadyu salafi hadihi lumma saddexaas ma kala hari karaan kitaabka iyo sunada iyo hadyu salafi hadihi lumma kadalika rasuulku alayhi salaatu wasalaam raacitaanka sunadiisa iyo hadyu salaf waxa uu ka soo horjeediyey digitaan uu ka digay bidca wa iyaakum wa muxdathaati lumuur taasina waxay tusinaysaa ana kula mukhaalif limanhaji salaf waaqicun fi lbidac shacra am lam yash qof kastoo khilaafay hadyu salaf inuu yahay qof bidca ku dhacay ama ha dareensanaado ama yaanu dareensanaan oo ha islaado xaqi mubiinkaabaad ku taaganta waxaa kaloo xadiidku uu tusinaya makrajka khilaafka ummadda islaamka haysta waxa lagaga bixi karaa inuu yahay atamasuk bisunati rasuuli lahi sala allahu alay wasalam waitibaac hadyi salaf hadi lumma in sunada rasuulka la qabsado loona qabsado loo raaco sida ummadan qeybteedii hore ay u qabsadeen oo waxa weyaan ay u raaceen ikhwani fillah waxaad moodaa hadalka inaan dheereeyey insha allahu tacala waxaan kusoo gabagabaynaya muxaadaradayda dhowr asar iyo dhowr hadal oo saxaabada dadkii ka dambeeyey aan kasoo qaadayo o tusinaya in salafu hadi uma manhajkooda la raaca inay waajib tahay oo calaa dawihi lagu fahmo kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu warinaya alimaam ibn cabdilbar fii kitaabi jaamic bayaan ilcilmi wafadli inuu yihi cabdillaahi bn mascuud man kaana minkum mutaasiyan falyataasa biasxaabi muxamed waa arkay kamida cid ku dayanaya saxaabadii nabi maxamed ha ku daydo fainahum kaanuu abara hadi lummati quluuban ummadan iyagaa ugu quluub wanaagsana quluubtooda shirkina may gelin bidcana may gelin aqdaad axqaad iyo amraad kalena may gelin wa acmaqahaa cilman iyagaa ummadda ugu cilmi badnaa ugu xeedeera xagga cilmiga wa aqalahaa takalufan iyaga ugu takaluf yaraa oo wixii loo sharciyey ubay raaci jireen waxaan loo sharciyen iskumay daalin jirin diinna kamay dhigan jirin wa aqoonahaa hadiyan iyagaa ugu wada toosnaa wa axsanahaa xaalan qowman bay ahaayeen ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiy tacrifu lahum fadla fadligooda u garta oo ha ilaabina watabicuuhum fii aahaarihim raaca oo iyaga ku dayda fainahum kaanuu cala alhadyi lmustaqiim waddadii toosnayd bay ku sugnaayeen biduuni shakin ilaa jannadii ay ka galeen ilaahay tabaaraka watacaala waxa uu ku yihi fi lqur'aani alkariim wakula wacada allahu alxusna waa saxaabada kuwii jihaadka tegey iyo kuwii aan tegin ba wuxuu yihi wakula wacada allahu alxusna darajooyinka ha ku kala sarreeyaane dhammaantoodba jannaa loo ballan qaado idan waxa aynu hubnaa yaqiinan mar haddii waddadii ay mareen janno ay ku galeen inay tahay waddadii saxda ahaydee jannadayna gaadhsiinay su-aal caqliga haddii lagu weydiiyo lagu yidhaha tusaale ahaan waddooyin fara badan baa jira meel baa lagu socdaa waddooyin fara badan baa loo maraa waddooyinka waxaa laga baqanayaa in mid walba shufta ay fadhido waxle wartaba teebaanay shuftadii fadhiin yacni qutaacu turuq teebaanay fadhiin dabeetana dadkii qaar baa waxa weeyaan waddadii saxda ahayd maray halkii ay ku socdeen bay gaadheen soolaan makay ku socdeen makadii baa dabeetana laga soo warramay wadaday soo mareen inay tahay waddada aaminkaa qutaacu turuquna aanay fadhiin taasina lagu badbaadayo haddaad caaqil leedahay ma taasaad ma raadisa kuwa kale ma taasaad ma raad qoladaas ay mare haddaad meeshaa ku socoto mise kuwa kalead mari lahay jawaabta kulli caaqil oo macluum taasi ayaa qofku u mari lahaa idan saxaabatu rasuulilah ma shaki baa inagaga jira waddada ay mareen inay ku badbaadeen waddada ay mareen inay jannadii ku heleen waddada ay mareen inay tahay ta saxda ah ee dalaalka iyo kufriga iyo xumaada lagaga badbaadayo shaki nagagama jiro idan haddaynu doonayno wixii ay heleen inaynu helno meeshii ay gaadheenna nabadgelyo inaynu ku gaadhno dee iyada lafteedii inaynu marro wey alcaaqil aladi yaxtarimu caqlahu sidaasi ayaa uu samaynaya waxaa kale cabdullaahi bnu mascuud uu yihi sida daarani uu ka warinayo tacalamu cilma qabla an yuqbad cilmiga barta intaan la qaban waqabduhu an yadhaba ahlu qabashadiisuna si kale maaha in dadka la ilowsiye maaha ee dadkii yaqaanay baa dhimanaya alaa wa iyaakum watanauc waar iska ilaaliya guluwigiiyo watacamuq wlbidac wa calaykum bilcatiiq manhajkii hore ee saxaabada rasuulka alayh salaatu wasalaam bilcatiiq yani bilmanhaj alqadiim manhajkii hore waxa weyan hay iska ilaaliya muxdathaadka iyo bidaca iska ilaaliya saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim dadkii manhajkaasi ka leexday inuu in waxoodani uu khaldan yahay ay aaminsan yihin ama ay ku socdaan waxay u daliishan jireen bimukhalafatihim lihadyi saxaaba oo markii cabdillaahi ibnu mascuud radia allahu canhu u yimi qoladii masaajidka fadhiday xalqadaa u fadhiday ee si aan rasuulka ka sugnaanin ilaahay u xusaayey muxuu ku yihi yaa ummata muxamed maa asraca halakatakum haaulaai saxaabatu nabiyikum mutawaafiruun inaad halaagsantaan deg deg badanaa dirba goormaad leexateen soo kuwan saxaabadii manhajka saxda haysta idin dhex jooga ee agtiina ka buuxa maxaad iyagunu raaci weydeen aad ugu dayan weydeen wakadalika cabdillaahi ibni cabaas sida uu warinayo alimaam alxaakim bisanadin saxiix wuxuu u tegey nimankii khawaarijta la odhan jiray markii ay meel gooni a u baxeen xaruura markay isku urursadeen isagoo doonay inuu la soo munaadaroodo oo madhabka xaqa uu tusiyo oo manhajkan ay ku socdaa inuu baatil yahay uu tusiyo bal hadallada uu ku yidhi u fiirso waxaa kamid ah hadaladiis ma ladii ataa bika bay ku yidhi ayay yidhahdeen war maxaa ku keenay cabdillaahi ibni cabaasow aad doonaysaa wuxuu ihi ataytukum min cindi asxaabi nabiyi alayh salaatu wasalaam war waxaan ka imi saxaabadii rasuulka agtooda almuhaajiriina walansaar wa min cindi ibni cammi wa sihri iyo kii rasuulka in adeerkahay wa cali bn abi aalib xididkana iyo gacalkana ay ahaayeen ee inantiisa ay u dhaxday wa calayhim nazla qur'aan iyaga ayaa qur-aanku uu kusoo degay markuu qur-aanku soo degayey iyaga ayaa joogay fahum aclamu bitaawiilihi minku qur-aanka tafsiirkiisa iyagaa idinka yaqaana walaysa fiikum minhum axad manhajkiinu inuu baadil yahayna waxa ay tusinayaan kuwii qur-aanka tafsiirkiisa idinka yaqaanay oo saxaabadii ah mid kamid idinkuma jiro yani lam yujabfiikum axad min asaxaaba wa hada daliil yani calaa buطlaani madhabikum madhabkiin inu baadilay taasi udaliil u daliil liubaligakum maa yaquuluun waxa ay leeyihiin bal ay aaminsan yihiin si aad u raacdaan inaan idin soo gaadhsiiyo awgeed baan idinku imi buu leeyay idan kullu manhaj kullu caqiida oo aan aan aan waafaqsanayn wixii saxaabatu rasuulilah ee qur-aanku uu soo degay iyagoo jooga ee qur-aanka inooga fahmiyo cilmi badnaa kuwaasi haddii caqiidadu aanay waafaqsanayn iyo manhajka lagu socdaa hadalka cabdillahi bn cabaasun baa lagu dabaqaya walaysa fiikum minhum axadun baa laleeyihi shirkii saxaabada dee laga dhex egeegi maaye waxaa laga eegaya manhajkii saxaabada ayaa inta sesla qaata laga dhex egeegaya haddii laga waayo waxaa laleeyahay war meesha manhajkii saxaabadu kama muuqdo manhajkii saxaabada meesha laga waayeyna inaanay saxsanayn waa mid daahira oo waxa weeyaan iska muuqata barufirsa wuxuu hi cabdillahi ibnu mascuud mar kale sida waxa weeyaan maxamed ibnu nasr marwasi fi kitaabi sunna uu ku warinayo wuxuu yidhi isagoo la hadlaya dadkii inakum alyawma cala alfitra war maanta diintii saxda ahayd baad ku suganti fitradii saxda ee ilaahay idinku beeray tawxiid wasunna laa shirku walaa bidac wa inakum satuxdithuuna wayuxdathu lakum idinka laftiina taabiciintii buu la hadlaya iyo dadkii markaa uu soo gaadhay bidac baad la iman doontaan oo cid kastoo zamankii saxaabada gaadhay hamood inay saxsanaayeen waa ciddii saxaabada raacdun baa saxsanay oo kuwa waxaa jira bullaala oo haddana saxaabada waktigoodii ku dhawaaday oo culimada qaarkood culimadu ay isku waafaqeen in manhajkii saxaabada ay khilaafeen si awgeed waa asalafu saalix kii horeeye o maaha waa kii wanaagga la horreeyey wey waa in qeybka noocaasi la fahmo wuxuu le idinku bidac baad la iman doontaan wayuxdatu lakum bidac kalena waa laydin keeni doonaa maxaa lagaga baxayaa talow فإdا رأyتم محdثة فعalayكم bالhdي الأول bdca markaad aragtaan hadyigii hore kii rasuulka عalيه الصلاaةu وaسaلام iyo صaxaabada kii u noqda oo kaasi waxa weyaan qabsada khulaaص اqول waxay ka walaalayaal aهluلsuنة والجamاعة usuushooda waxaa kamida min uصuulihim وacaqيidatihim siduu leeya imaamu أحmed uصuل الsuنaةi عindana التamasuk bima kana عalayh أصxaabu رasuuli الlah والاqtidاء bه وtrk الbdع uصuل الsuنة waa maxay qawaaعid الsuنة agtayada waxa weeyaan buu leya imaamu axmed in la qabsado bima kana caleyh asxaabu rasuuli lah waliqtidaau bihim oo lagu daydo wa tarku lbidac bidcana layskaga tago wa kulu bidcatin fahiya dalaala bidca xasana diinta ilaahay kuma jirto bidcoo dhami waa dalaala wa tarku lkhusuumaat in diinta ilaahay maran laga horkeeno waa in layska daayo waljuluus maca asxaabi ahwa asxaabu lahwaaga asxaabu lbidca in lala fadhiistano waa in layska ilaaliyo si aanay caqiidadaada aanay kaaga kharibin ilahi tabaaraka watacaala hayna waafajiyo xaqa waxa ay khulaasatu muxaadaratina ay noqonaysaa haddii dhowr qodob aynu kusoo ururino ko waxaynu ogaanay lafdu salaf inuu yahay luqa ahaan lafdi loo isticmaalo ciddii adiga ka horeysay culimaduna markay isticmaalayaan ay uga jeedaan saxaabatu rasuuli illah markii u horreysay la isticmaalayna inaanay dhoweyna xataa taabiciintu ay isticmaaleen kaasi waa qodob waxa kale aynu fahamnay asalafiya inuu macnaheedu yahay nisba sheegan qolada loo nisba sheegan oo leeyahay manhajkoodii baanu raacayna oo ay tahay islaamkii saxiixa ay qoladaasi ay haysteene ilaahay soo dejiyey oo cid aasaastay loo nisbeeya aanay jirin wakti loo nisbeeyo laa waktigaasaa la aasaasayna meesha waxa weyaan aanu oolin waxaa kaloo aynu ogaanay manhaju salaf inuu yahay manhajkii xaqa ahaa sida kitaabka ilah iyo sunada rasuulka aleyh salaatu wasalaam ayna tusisay qofka raacaa uu badbaadayo sida uu yihi alimaamu alawsaaci raxmat ullaahi calayhi اصبر نفسka على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واsلك سبيiل سلفka صالح فإنه يسعka ma وسعه qofka mنهجka raaxa inuu ku badbaadayo iyo inuu yahay mنهج dadka ku filan oo inay wax kale la soo dariyaan ay soo cusboonaysiiyaan dadku aanay xاaje iyo baahiba uqabin culays نftooda ay saaraan inuu yahay wax kastoo mنهجka ka duwan oo dadku diin ay ka dhigtaan ilahayna waafajiya diintaas mنهجka noocaasi lama kala xigo qofna lagama xigo lama odhanayo annagaa dadka kusoo dara annagu ilaa albaabka aanu ku furo soo geli mayso diinta ilaahay qofka soo galana cid baa ka celin karta oo odhan karta muslim ma noqon kartid qofka waxa weeyaan bidac iyo muxdathaat iyo waxaasoo dhan iska ilaaliya idhahda anu kitaabka iyo sunnadan raacaya sidii saxaabada iyo salafku ay u raaceen cid uu soo marayo cid ka celinaysa iyo cid ka saari kartaa toona ma jirto wallahu aclam sala allahu cala nabiyina maxamed wcala alih wasaxbih wasalama tasliima kasiira baarak allahu fiikum wajazakum allahu khayra wغfr allah lana wlakum jamiica sheekha waxaan kaloo aan walaalaha ogeysiinayna habeen dambe bacd almaqrib masjid raxma masaajidka kaartitur waa ku yaala masjid